إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحاaبه ومن تبعهم بإحsان إلى يوم الدين أmا بعد waxaan ku soo jirnay kitaabkii rawdة الأnwاar fيi siiraةi نبي المkhتاar waxaan ka soo baxnay غasوaة bني نadir waxaan ka bilaabanaynaa cuwaanka uu yihi غasوaة badri المwcuud gaswatu badrin duulaankii bader almawcidi ee la ballan qaaday tii laysku ballan qaaday so halkaas ka bilaabam halkaasu ka bilaabanaya waa nagii ku soo ogaanay khaswadii uxud markay dhammaatay oo labada ciidan kale rogmanayeen in la ballamay oo lagu ballamay sanada soo socota beder in layskugu yimaado oo abu sufyaan iyo muslimiintu ay ku ballameen taasaan soo ogaanay tii marka lagu ballamay wey middaan halkaan hadda aan ka bilaabanayna darsigeenna tii lagu ballamay wey aswatu badrin duulaankii bader gaswatu badrin duulaankii bader almawcidi ee la ballan qaaday dakarnaa waxaan soo sheegnay anna abaa sufyaan abaa sufyaan kaana inuu ahaa qad tawaacadda mid kula ballamay qad tawaacadda mid kula ballamay muslimiinta fii uxudin uxud dhexdiisa calaa xarbin dagaal ayuu kula ballamay fil caami sanada la dagaalamo sanada alqaadimi ee soo socota sanada soo socota in la dagaalamo inuu kula ballamay ayaan soo sheegnay abu sufyaan muslimiinta falamaa dakhala markuu soo galay shahru shacbaan bisha shacbaan sanata araabica alhijriya sanadii afraad ee hijriyada kharaja rasuululahi rasuulka allah soo baxay sala allahu calayhi wasalam ilaa badrin beder ayuu u soo baxay xasaba almawcidi sidii ballanku ahaa sidii lagu ballamay uu u soo baxay xasaba almawcidi sidii ballanku ahaa wa aqaama wuxuu ku nagaaday nabigu bihaa bader amaaniyata ayaam siddeed maalmood yantadiru xaaluu sugaya abaa sufyaan siddeed maalmood oo uu abu sufyaan sugayo uu halkaas nabigu joogay wa kaana waxaana ahaa macahu nabiga la jirkiisa alfun wa khamsumia muqaatil kun iyo shan boqol oo dagaalyaan iyo wa casharatu afraasin toban faraas wa acda liwaa'a calankana wuxuu u dhiibay nabigu caliya bna abi aalib cali bna abi aalib ayuu u dhiibay radia allaahu canhu wastakhlafa cala almadiina magaalada madiinana wuxuu uga tegoo khaliif uga dhigtay cabdallaahi bni rawaaxa amaa abu sufyaan abu sufyaan miyaa faqad kharaja waa baxay fii alfey muqaatil laba kun oo dagaalyahaan asna la soo baxay iyo wa khamsiina farasan konton faras xataa intahaa ilaa uu soo gaadhay ilaa mari dahraan meesha magaceeda laydhaa maru dahraan wa nasala wuxuu soo degay calaa mijanna meesha magaceeda la dhahda mijanna mijanna waa ceel oo la yaqaano marudahraankaas egtiisa ku yaalla oo weliba suuq ahaa jiray waqtigii oo horato jaahiliga suuq weyn oo suuqyaalka carbeed ayuu ka mid ahaa sida cukaada iyo micdaar iyo mijanna iyo waxa weyn suuqyo waaweyn oo carabtu iskugu timaadday ka mid ahaayeen marka ceelka la dhaha mijanna halkaas uu degay wa kaana wuxuuna ahaa qad akhadahu miduu qabtay alrucbu argagax mundu khuruujii soo bixidiisa laga bilaabo mar alla markuu ka soo dhaqaaqay makada argagaxa meel kasta uga yimid qulubtiisana buuxiyey argagax wa kaana abu sufyaan wuxuu ahaa qad akhadahu miduu qabtay alrucbu argagax mundu khuruujii soo bixidiisii laga bilaabo fa qaala wuxuu ku yidhi liasxaabii saaxiibadiis laa yuslixukum inimma habboona ama laa yuslixukum inin hagaajin maa ilaa caamu khisbin sanad barwaaqaa maahane sanadaasoo tarcuuna aad daaqdaan fiihi dhexdiisa ashajara geedaha oo wa tashrabuna aad cabtaan fiihi dhexdiisa allabana cana wuxuu yidhi sanadaanu sanad inin haboon maahan inaad dagaal gashaan waxaa la dagaalamaya sanad barwaaqaa oo waxa weya inaad geedahaaga iska cunaydoo biyahaaga iska cabaydo laakiin sanaad abaar ah oo waxa weeyaan oon ku dilayo dagaal lama galo marka naguma haboono dagaal in sanaadaan la galaa huy markuu meeshaas maraa saasuu ku yidhi fa qaala wuxuu ku yidhi liasxaabii saaxiibadiis laa yuslixukum waxa weeyaan inin inin hagaaji maaho ininma habboona ilaa caamu khisbin sanad barwaaqaa maahane sanadaasoo tarcuuna aad daaqdaan fiihi dhexdiisa ashajara geedaha wa tashrabuuna aad cabtaan fiihi dhexdiisa allabana caanaha wa haadaa midkaan haddaan ku jirnaana caamu jabbin waa sanad abaar ah wa innii aniga raajicun waa laabaa makaan u laabaa farjicuu laabta keligiis maana ilaa ciidanka dhama argagaxsanaa mid walba wuxuu islaa yaa mar kaliyo afka ka keena intaas fa rajacuu waa laabteen walam yubduu ma aysan muujin aya mucaaradatin wax ka hor imaada hal ra'yiyo ka hor jeeda xataa hal ninoo yidhi maxaan u laabaynaa waa tii la ballamaye waa fulaynime waxa weyaan waa cadowgii aan la ballanay meeshii ay joogaane ee yaanaan laaban hal qof xataa ma dhihin qof walba wuxuu yidhi ilaahayba afkiisa ka keena taasna ay ku tusaydaa siday uga argagaxeen oo ay u jabeenoo niyadda uga jabeenayna tusayda muslimiintu xoogaa badeecaha iska soo qaateen markay ka soo tegaayeen madiina meeshaasay iskaga gateen bederay iskaga gateen oo ganacsadayna isku bedeleen ayago jihaadkooda ku jira haddana ganacsanay waqad baaca almuslimuuna muslimiintu waxay gadeen ayaama iqaamatihim maalmahay joogeen bibedrin maa shaygii kaana ahaaday macahum la jirkooda oo min amwaali tijaarati maalyaalka ganacsiga ah badeecooyin fiiri jihaadna u socdaan badeecadoona hore u qaateen macnaha jihaadka aadibdiisaaba nolol dabiiciya u noqoto noloshooda ka mid ah maaha wax ay ka argagaxsan yihiin oo la yaaban yihiinoo qaadawe ahoo maalin dusha uga dhacay maaha nolol caadiyo noloshooda ka midahu jihaadka ay u arkaan markaasuu badeecadiisa sii qaatay isagoo dullaanka u socda ceelkiiu gaaladii ku sugaa badeecadiisana waa iska gadana badeecadiisana waa iska gadana wa rabixuu muslimiintu way faa'iideen dirhamayni laba shilin bidirhamin halkii shilinba shilinkiiba labay ku dhufteen sideeddii maalmoodoo ganacsiga ay samaynayeen hal shilin shaygay ka soo bixiyeen laba jibaaray u faa'iideen saddexay gadeen markaasay shilinkiiba laba uga dhufteen oo ka heleen ka waran badeecada mogta faa'iidada aad gadanaydaa sharcigu meel u xadeeyey male qaar waxay ku leeyihiin boqol kiiba boqol ma gadan karaa shay boqol iigu fadhiyay laba boqol ma gadi kara sharcigu meel u xadeeyey ma jiro marata boqol kugu fadhiyay kunaad gadana soo ma jiro shilinkiiba labaaba lagu dhuftay uma rajacuu way iska soo laabteen walxaal qad haabahum uu ka hibaystay kullu caduwin cadow kastaaba markii la ogaaday quraysh inay dib u carartay oo muslimiintu sideed maalmood meeshii ku sugayeen cadow kasta meeshiisuu ku niyad jabay meel kastuu joogay cadowgu niyad jabaa ku dhacay waxaa la yidhi maanta maxamed waxa weya wax u babac dhiga waa la waayey ta goobtii tegey oo waxa weeyaan ku sugaayey muddo gaaraysa siddeed maalmood haddii qurayshu dhex ka laabatay alla ila maxamed wax u babac dhigi kara inaan laari iyo wax ka hortegi kara gaal kastaa meeshu joogu ku niyad jabay marka waqad haabahum walxaal qad haabahum uu ka hibaystay kullu caduwin cadow kastaaba wasaada waxaa sayid noqday alamnu nabadgelyadii fii kulli jaamic dhinac kastaba dhinac kasta muslimiintii marka qabaa'ilkii ku hareeraysnaa iyo dhinac kastaba amnigiiya sayid noqday macnaha amnigiiya qaalib noqday maogtahay haddii mar lagu jebshana doqon kasta waa kusoo hawaysane sidii uxud dhacday wey haddii waxa weeyaan xoogaa guushu ku raacdana waxa weyaan kulli wax walba hoose u damayeen cadowgo dhan mid walba asaga gambana marka cararidii ay qurayshu carareen dhammaan dhinac kasta qabaa'ilkii ku hareeraysnaa madiina dhinac kasta ka xigay waa wada gambadeen mid walbaabana waa cabsaday amnigii yaa sayid noqda marka macnaha amni weyn aa dhacay wey fii kulli jaanib dhinac kasta xataa madaa ilaa uu tegey akaru min sana wa hal sana ka bad wa hal sana ka badan walam yajtari uusan kuna dhiiran alacdaau cadowyaalkii xataa madaa ilaa uu tegay akaru min sana hal sana wax ka badan walam yajtari aysan kuna dhiiran alacdaau cadowyaalkii calaa an yuxarikuu inay dhaqaajiyaan saakinan mid xasilan macnaha cadowgii intaas kuma dhiiran wax dhaqdhaqaaqa inay sameeyaan mid xasilan ma aysan dhaqdhaqaajin macnaha waxaa loola jeedaa wax oo culaysa ma keenin oo wax dhaqdhaqaaqa cadowgii ma samayn halkaasana wax ka badan siday u gambadeen sanadaas wastadaaca wuxuu awooday rasuululahi rasuulkii alle sala allahu calayh wasalam mid saakina ma dhaqaajin macnaha hataa xoola ma dhicin waxa weya qof ma gaadin xataa duulaan sooma qaadin wax culaysa ma soo kordhin sanadaas waa laga nasta wastadaaca wuxuu awooday rasuululahi rasuulkii alle sala allahu calayhi wasalam bifadli illaahi ilaahay fadligiisa wuxuu ku awooday uma haada almni haddana amnigan ka gada uma haada alamni haddana amnigan an yatafaraqa inuu u faariq noqdo lita'miini aqsa alxuduud xuduudaha ugu fog inuu markaa amnigooda sugo nabadgelyada inuu sugo xuduudaha ugu fog oo muslimiintu markaas ay gaari kareen inuu amnigii ka shaqeeyo xataa gaalo kale laga cabsa maaha isbaaraleydii iyo wadooyinka iyo amnigooda la sugo isbaaraleydii la dagaalamo taasuba usoo jeestayba marka taasuba usoo jeestay oo fursad u helayba wastaaca wuxuu awooday rasuululahi rasuulkii alle sala allahu calayh wasalam bifadlilaahi ilaahay fadligiisuu ku awooday uma haada alamni haddana amnigan an yatafaraqa inuu u soo jeesto lita'miini aqsa alxuduud xuduudaha ugu fog inuu ammaan ka dhigo inuu ammaan ka dhigo xataa kharaja ilaa uu u baxay nabigu lita'diibi qutaaci turuq isbaaraley inuu soo edbiyo ilaa dawmati ljandal meesha la idhaha dawmatljandal oo magaalada madiina waxa weeyaan ka fog saddex boqol iyo konton kilomitr saddex boqol iyo konton kilomitr isbaareley laga sheeg ka raadi saddex boqol iyo konton kilomitr waa dhul aad u fog waa dhul aad u fog sooma jeedin saddex boqol iyo konton kilomitr waxa weya dawmatljandal ay u jirtaa tayma magaalada la yidhahda waqooyi ka xigtaa marka saddex boqol iyo konton kilomitr meel u jirta o la yidhahda duumatu janday ayuu nabigu u aaday inuu soo edbiyo qudaacu duruq isbaareley fii rabiici اwal ayay ahayd sanata alkhamis alhijriya fabasada allaahu ilaahay baa u fidiyey lahu nabiga almna nabadgeliyo iyo wasalaama nabadgeliyo fii kulli jaanibin dhinac kastaba dhinac kasta nabadgelyadiya ilaahay ku fidiyey dhinac kastaba nabadgelyadiya ilaahay ku fidiyey aswat axzaab duulaankii isbahaysiga duulaankii isbahaysiga kaada waay wuxuu ku sigtay kaada wuxuu ku sigtay rasuululahi rasuulkii alle sala allahu calayhi wasalam iyo walmuslimuuna muslimiintii yatafaraquuna inay u soo jeestaan linashri diinihim diintooda inay faafiyaan amniga islaamku aad uga faa'iidaystaa dacwada islaamkuna way ka faa'iidaysataa wakhti yar hadday hesho waxa weeyaan ummadda haddii loo bandhigo islaamka ummad cid badanoo ka mida way qaadanayaan maxaa yeelay waa wax qofka qanci kara adduunka korkiisa ma yaallo diin kaloo dadka qanci kara ilaa diin saxa waxaa ka yaalla diinulislaam marka ammaan mar haddii la helo dadka loogu bandhigo dacwada si fudud ayay dadka ku qaadanayaan laakiin marka wakhtiga colaada xooggahu socoto waxa weeyaan cadowgaas caabintiisa iyo in laga iska celiyo maahane fursad badan looma heli karo dadka dacwadii loogu nashriyo oo loogu bandhigo marka fursadaas nabigu inuu ka faa'iidaystu go'aansaday sala allahu calayh wasalam dadkiina uu bandhigo dacwadii laakiin yahuud waa diiday fursaddaas muslimiintu inay helaan kaada rasuululahi rasuulka alla wuxuu sigay sala allahu calayh wasalam iyo walmuslimuuna muslimiintii yatafaraquuna inay u faaruqaan linashri diinihim diintooda inay faafiyaan wa islaaxi axwaalihim xaaladahooda inay hagaajiyaan inay axwaashooda waxa weeyaan iqtisaadiga axwaashooda waxa weeyaan amniga axwaashooda oo dacwiga inay arrimahoodana hagaajistaan islaamkii na faafiyaan inay u tafaruqaan ay ku sigteen bacda an saada markuu sayid noqday alhuduu'u deganaantii deganaantii markay aalib noqotay oo amnigii wadankii uu ka aalib noqday bifadli ma hay fadligiisaana u sababahaa bifadli ma shay fadligiisaana sababa u ahaa amnigaas itakadahu uu qaatay rasuululahi rasuulkii alle sal اlahu calayh wasalam oo min alkhuai qorshooyin ah alxakiimati oo xikmad badan amnigaas waxaa sabab u ahaa ilaahay baa bixiyey laakiin sabab waxa u ahaa qorshayaalka uu nabigu qaatay oo aad u xikmad badnaa taasana ka ugu dambaydaana ka mid ah oo ah meeshii lagu ballamay isagu inuu tegey sideed maalmood deganaa waxa weeyaan dhoolatus weeye cadowgii uu ku niyad jabay marka qorshayaalka nabigu qaatay oo xikmadda badan ayaa sabab u aheed falam yaxsul ma dhicin bacda qaswati bani nadiir duulaankii bani nadiir ka gadaal ayu muwaajahatin wax iska hor imaad ahoo tudkaru la sheegi karo wax iska hor imaad ah oo la sheegi karaa ma dhicin ilaa hal sano ka badan ayaa la nastay falam yaxsul ma dhicin bacda qaswati bani nadiir duulaankii bani nadiir ka gadaal ayu muwaajahatin wax iska hor imaadahoo tudkaru la sheegi karo limuddati muddo ayaysan dhicin muddadaasoo tajaawasad ka gudubtay sanatan wa nisfa sana sanad iyo bar walaakiin tilka taas hiyalyahuudu waa yahuuddii aladiina yahuuddii samaahum uu ku magacaabay almasiixu nabi ciise calayhi salaam alxayaati abeesooyin awlaadi lafaaci abeesooyin dhaleen laakiin meesha waxaa kuu joogta nimankii uu nabi ciise ku magacaabay abeese abeesa dhashay ayaa fadhiya oo marna ma kirdayin ayagu kuwaasa meesha jooga walaakin tilka taasu hiya alyahuudu waa yahuuddii aladiina yahuuddii samaahum uu ku magacaabay almasiixu nabi ciise calayhi salaam alxayaati abeesooyin alawlaad alafaaci ee abeesooyin ay dhaleen lam yaruqhum ma cajabgelin yahuudda lam yaruqhum ma cajabgelin yahuudda an yastariixa inay nastaan almuslimuuna muslimiintu inay muslimiintu nasiino helaan oo fursaday ku nastaan oy diinkooda ku faafiyaan oy danahooda ku hagaajiyaan inay muslimiintu fursadaas heleen ma cajabgelinayso yahuudda mana yeelayso mana yeelayso fahum yahuuddu bacda mastaqaruu markay ku sugnaadeen ka gadaal bikhayda waa nagii soo ogaanay banunadiir waa la raray madiine waa laga raray qaybushaan bay aadeen adricaaday degeenoo ku baabi'een laakiin badankoodii madaxdii iyo ciidankii badankiisii waxay degeen khaybar oo yahuud kala deganeen meeshaasay degeen marka khaybar markay degeen oo ku sugnaadeen oo wadmacanu ay ku xasileen bihaa khaybar akhaduu waxay gudagaleen yudabbiruuna inay mareegaan almu'aamaraati sirqoollo isla markii ma nasan haddeeraa lagu soo raray oo lagaa soo qaxiyey madiine inta adigu ballankii ka baxday ma garto yahuudka makri kama daalo kulamaa awqaduu naaran adfa'aha allah ayaga dab waa shidaaya laakiin dabkooda ilaahaa baktiijiya mar walba ilaahay baa baktiijiyo damiya dabkooda laakiin ayaga ballankooda iyo noloshooda waxay tahay inay makri maleegaan ma dhici karto yahuud meel deganoo makri maleegeyn oo aan islaam makri u maleegeyn ma dhacaydo marka akhaduu waxay gudagaleen yudabbiruuna inay maleegaan almu'aamaraati sirqoollo wayataxarakuu ayna ka dhaqdhaqaaqaan waraa'a sitaari daahyada gadaalkooda inay derbiyada shadooda ka shaqeeyaan macnaha issoo bannaan dhigi maayaanoo inay dagaal abaabulayaan dadka u muujimayaan hoosay ka maleegayaan iyagu hoos min waraa'i sitaar waxa weeyaan daahyada shadooda ay ka shaqaynayaan macnaha si qarsoonay u shaqaynayaan wey xataa najaxuu ilaa ay ku guulaysteen markii dambe fii jalbi jeyshin ciidan inay soo jiidaan ciidankaasoo canramramin fara badan min qabaa'ililcarabi carabta qabaa'ilkoodana ay ka soo jiidaan didda ahlilmadiina reer madiina lidkoodana ay u soo jiidaan ilaa ay markii dambe si ay sirti u maleegayeen iyo makrigii ay ku guulaysteen ciidan faraweyne laydhaah inay soo wadaan oo ay madiine ku soo wajahaan xataa najaxuu ilaa ay ku guulaysteen fii jalbi jeyshin ciidan soo jiididiis ciidankoo caramramin aad u fara badan min qabaa'il alcarab carabta qabiilooyinkeedana ay ka soo jiidaan didda ahli lmadiina reer madiina lidkoodna ay u soo wadaan yaquulu waxay leeyihin ahlu siyar culimmada taariikhda ka hadasha ina cishriina labaatan ina cishriina rajulan labaatan nin labaatankaasoo min saadaatin yahuudda madaxdoodii ka mid ah wa zucamaa'ihim odayaashoodii ka mid ah kharajuu waa baxeen ilaa qurayshin qurayshay u baxeen qurayshay maka ugu tageen shan boqoloo kilomitir ku dhowaaday baxayan ama ka badan intaasay soconayaan qurayshay u tageen yuxariduunahum xaalay ku boorinayaan calaa qaswi lmadiina madiine inay ku duulaan ayayna ku boorinayaan halkaas inta ugu tageen waxay ku soo booriyeen inay madiine ku duulaan wa wacaduuhum waxay u ballan qaadeen binasri inay u gargaarayaan waxay dhahdeen haddaad soo duushaan ood madiine ku soo duushaan annaguna khaybar waynu ku dhowaa ku dhownahay madiina annaguna dhinacan ka gelaynaa marka ninkan xididka mar hal mar ha loo siibo muslimiinta hal mar ha la xidid siibo ha layskugu tago qolo walba dhinaceeda ha ka gasho sidaasay yahuudu ku talida faajaabad way ka yeesheen lahum yahuudda qurayshun quraysh waa ka yeeshay uma dahabuu yahuuddii waxay aadeen ilaa qadafaan reer qadafaan iyo kor iyo najdiyay aadeen faajaabuu ayaguna waa ka yeeleen qadafaanna waa ka yeeleen inay waxay ciidan hayaan ku soo wajahaan madiine oo mar madiine layskugu tago oo waxa weeyaan hal mara muslimiinta la cirib gooyo uma daafuu yahuudi waxay ku wareegeen fi lqabaa'ili qabiilooyinka faajaaba waxaa ajiibay cadadun cadad cadadkoo minhum qabaa'ilka ka mida cadad badana ajiibay uma taxaraka waa dhaqaaqeen haaulaa'i kuwaasu jamiican dhammaan xaalay yihiin taxta khubdatin qorsho hoosteed qorshahaasoo munasaqatan laysku xihay qorsho isku xihan maahan iska habaqsi waxa wayan qorsho habaysan oo isku xihan min quraysh ilaa qadafaan ilaa yahuud qorsho isku wada xihan ayay ku soo baxeen isku waqti in madiine la yimaadaan lasoo kala hormarin isku waqtigaas haddana dagaalka la galo aan loo kala bixin ilaa madiine lasoo afjaro qorsho isku wada xihan ayay ku yimaadeen uma taxaraka waa dhaqaaqeen haaulaa'i ciidamadaas lasoo sheegay dhammaantood jamiican dhammaan xaalay yihiin taxta khudatin qorsho iyagoo ku hoos sugan qorshahaasoo munasaqatan laysku xidhay xataa yasila ilaa uu soo gaaray aljamiicu dhammaan gaaladaas ilaa atraafilmadiinati magaalada madiina darafyaalkeeda fii zamanin waaxidin hal mar xataa fiiri soo kala hormari mayaan xeel haddii qola soo hormarto qoladaas afka lagu dhufanaa halaas qolada kalena waa loo soo jeesana laakiin maalin waaxid ah isla yimaadeen sida u ilaalinayeen qorsha ashuura wadatashyigii iyo waxafru lkhandaqi tarajayga qodidiisii khandaqa waa dhufayska weyn oo tarajayga ah waxa weeyaan aagga oo cadow kaa xigo god weyn oo waxaa la qodaa saas u dheer maaan hal god maahan waa jeex weyn oo aan cadowgu awoodin si u socdo inuu ka soo tillaabsado saasaa la rabaa cadowgu uusan awood ulahayn markuu ku yimaado inuu ka soo gudbo hadduu inta tartiib hoos u galo haddana tartiib uga soo bixi laha adaan ugalona gafuurka ku dhifana marka qaabkaasaa loogu talagela waxa weeyaan good weyn oo afkiisa aysan awoodin inay ka tillaabsadaan cadow weeye tarajayga oo saas u jeexa maan hal goda meel ka ceela maaha waa god weyn oo saas u jeex dher wey oo aagga dhama cadow ka imaanayo dhan saas ugu siman saas ugu siman marka tarajaygaas qodidiisa iyo wadatashigii nabiga sal اlahu alayه wasalam rabاlcaalamiin wuxuu amray arinta inuu kala tashado muslimiinta washaawirhum fi اlmri faidaa cazamta fatawakal calى اllah arinta kala tasho muslimiinta go-aan markaad gaartana rabbigaaga tala saaro sidaasaa rabulcaalamiin ku amray muminiintana ilaahay amarkaas uu amray oo amarkaas rasuulka la amray muminiinta waa u yaalla ilaahay weynaana sifadoodu inay sidaas tahay uu ku sheegay oo ilaah wuxuu yidhi wa amrum shuuraa baynahum muminiinta arintoodu waa wada tashi mar haddii cadow yimaado muslimiinta arintooda waxaa laga rabaa imaam muslimiin hadduu joogo inuu ummadda iskugu yeedho dhammaan wixii laa ilaaha illa allahu yidhaahdo maahan koox gooniya oo yidhaahdo maxaa laga sameeya cadowgaanaa yimid khalaas qofatalu keenaa nabigu sala allahu alay slm ciidankaas uu iskugu yeehay dhammaan xataa cabdullahi bnu ubay waa ka soo qaybgeli jira cabdullahi bnu ubay musalool oo aayada qur-aan kusoo dega inuu gaal yahay munaafiq rasmi oo la yaqaana waxaa masaaidkiisana waa ku tukadaa shuuradana waa soo fadhiista waa la yaqaanaa haye xaa tiri saasaan idhiu leey ka soco waa la wadanaa hayadoo la ogi laa ilaaha illa allah qof yidhaahda oo nabigu dhihi jiray ka soo qaybgeli jirta ma jiro hal qof oo laa ilaha illa muxamad rasulla yidhahdo oo nabigu dhihi jiray adiga lama ogola inaad ka qayb gasho ma jiro waana dariiqadaas dariiqada cadowga layskaga jabshaaho muslimiintu ay ku ciswoobeen waa dariiqa nabiga ma dhici karto dariiq kale inuu dariiq cisan noqdo ashuura wadatashi iyo waxafru lkhandaqi tarajayga qodidiisii wa balaqa waa soo gaaray khabaru tajamucihim kulmidooda warkooda iyo wa taxarukihim dhaqdhaqaaqooda warkooda ila lmadiinati yuu soo gaaray arrintaas u fiirso marka dhowr goorna waa soo marray nabiga sala allahu calayh wasalam waxyaalaha uu aad waxa weeyaan ugu ahaa faa'iqa oo dad badan uga sarreeyey ay ka mid aheed xogta cadowga helidiisa xogta cadowga aad u heli jiray nabigu sala allahu alay waslm dagaalna waxa ugu muhiimsan sirka marka gaaladii inay tashadeen nabiga waa soo gaartay intaysan imaanu soo gaarhin mar hadduu lagaa dul yimaado waxa weeyaan haddee qaylo warankama tunmaa la yidhahdaa qaylo warankama tun macnaha haddiiba lagu cadowku dul yimaado dee talaba fara kuma jirto soo maa marka isla markay tashanayeen inay ku soo duulaan madiina nabigu warkiiba waa helay sala allahu calay wasalam iyagoon imaanu helay idan marka qorshaasna u samaysa oo cadowga iskaga difaaca laakiin haddaadan warkii helin qorsho ma samayn karti dagaalka dhexdiisana qorsho lagama samayn karo marka tilaab tilaab uu cadowgaas ula socdo wa balaqa wuu soo gaaray khabaru tajamucin kulmidooda warkooda iyo wa taxarukim dhaqdhaqaaqooda ila lmadiinati magaalada madiinuu soo gaaray fastashaara rasuulullah rasuulka alla waa la tashaday sala allahu calayh wasalam asxaabahu asxaabtiisa saxaabaduu la tashaday ilaa saxaabadii waxaa ku jira xataa dad kala dhaqan duwan oo meelo kala duwan ka kala yimid oo qaababka loo dagaalamo ilaa dhulalku isku mid maahan dadku isku oqoon maahan khibrado kala duwan ay leeyihiin marka mar haddii shuuro caamu timaado oqoon badanaa soo baxee ilaa qof walba wuxuu arki jiray iyo dhulku ku noolaa iyo sidii loo dagaalami jiru wax ka keena marka salmaan ulfarisi oon carabba ahaynba carabba maahan asaga waa farisi qoladan iiraan hadda la yhahdo meeshay ku nool yihin ay deganaayen faris waa qoladaas isku jinsi yihiin marka faris farisi weeye qoladan iiraan ay isku ay isku jinsi yihiin oy faris isleeyihiin macnaha isku qabiil yihiin marka halkaasuu ka yimid isagu marka waa dawladihii adduunka ugu waaweyne dawlad ka miduu ka dhashay marka waa yaqaanaa marka khudbada dagaalka wax badanuu ka yaqaan waxaan carabo aqoon oo cilmihu keenay marka fiiri shuurada faa'iidadeeda waxaan caraboo dhan aysan oqoonoo cilmiya uu keenay oo cilmi dagaal ah faashaara wuxuu ishaaray salmaan alfarisiyu radia allahu canhu bixafri lkhandaq in tarajay la qodo tarajay in la qodo dhufays weyn oo saas u ballaaran oo dheer in la qodo waxaa la wataa waxa weeyaan waa fardo iyo geel iyo qof luga intaas midna waxaa la rabaa tarajayga afkiisa inuusan ka soo tallaabi karin inuusan ka oo uusan si u socdo caadi uga soo gudbi karin aa la rabaa duu tartiib intood godka hoos u galo haddana ka soo baxmaadana taas looma ogolo ciidana waa godka qotay oo meesha ag fadhiya marka qaabkaas wey khalaas tarajaygaasaa lagu wareejina wey tarajay marka magaalado dhan laguma wareejin karo madiine waa nabiga sala allahu alay slam marka waa fiiri haye cadowga kay ka imaanaya magaaladii marka waa la fiirina fiiri ka imaan ma karaan qorax ka soo bax maxaa yeelay buuro dhagaxaa naga xig cadowga kama gelid ciidan wada socdaa buur ma koro haye qorax u dhac nooga imaan mayaan oo maxaa dhacay buuro dhagaxaa naga xiga koonfurna kama imaanayaan oo maxaa dhacay beero iyo dhagxaanba waa naga xiga beerahan cadow waa ku kala lumaaya halkay ka imaan karaan waqooyi bisay ka imaan karaan khalaas buurtaas oo qoraxu dhac iyo midka galbeed ha laisku xiro inta god laga soo jeexo qoraxu dhac magaalada waa in lagu xigaa qorax qoraxda meesha ka soo baxda intaas godkaa la isku xiro khalaas meel kale ka imaan mayaan fiiri saas sidaasa la yeela فأشhaaر wuxuu ishaaray سلمان الفاrisiي رaضي الله عanه بxفr الkhandq tarajay in la qodo faاstaxsanuuhu muslimiintuna waa wanaagsanaadeen ra'yigaas waa wanaagsadeen macnaha wanaagay u arkeen faاstaxsanuuhu wanaagay u arkeen واتafaquu عalayh waana isku waafaqeen وaxayثu meel in الmadيnaةi magaalada madiina تuxiiطu bihaa ay ku hareeraysneed allaabaatu shiilo madowyaal laabaad waa jamcu laaba laabadana waxa ladhaha xaraad wey xaraadkana waa dhagxaanta madmadow dhagxaan madmadow dhow leh aa ku hareeraysnaa waxaysu meel ina almadiinata magaalada madiino tuxiiطu bihaa ay ku hareeraysan tahay allaabaatu shiilamadowyaal shiilamadowyaal dhagxaan madmadow dhullaha ku hareeraysan min ashari dhanka qorax ka soo baxay uga hareeraysan tahay bari iyo walqarbi dhanka qoraxu dhac iyo waljanuubi dhanka koonfure oo beeruhuna xigaan walaa tasluxu ma suubato lidukhuuli اcasaakiri ciidama inay ka soo galaan ilaa jihata shamaali dhinaca waqooyi maahane shamaal bifatxi shiim waa waqooyi shimaal haddii la hahdana waa gacantaas bidixda waa gacanta bidixda marka dhankaas waqooyi maahane meel kaleeto cadow iswastaa cadow wada socda uu ka soo geli karo madiina uma suubato uma suubato faina rasuul alahi rasuulkii alla sala اllahu calayh wasalama ikhtaara wuu doortay fii tilka jihati dhinacaas oo waqooyi ah ikhtaara wuu doortay fii tilka aljihati dhinacaas adyaqa makaanin makaankii ugu cidhiirisanaa wuxuu u doortay bixafri اlkhandaqi tarajayga in laga qodo tarajayga in laga qodo makaanka ugu cidhiirisan oo laysku xidho shiilomadowga galbeed iyo midka bari hal god saas loo jeexo saasuu go-aansaday fii wuxuu adyaqa makaani makaankii ugu cidhiidhsanaa oo bayna alxarati algarbiya shiilomadowga galbeed iyo washarqiya shiilomadowga bari u dhexeeyey wa huwa naxwu miilin hal mayloo kale camalu noqdo laba kun oo mitir wax ku dhowdhow u noqdo laba kun oo mitir god saas u jeexan hadda ogow dhulkaas ma ahan dhulkan bacaadkaa waa dhul dhanax ah markaasaa la rabaa in la qodo god afkiisana aan xataa qof ka soo tillaabsan karin hoosna u dheer ayaa la rabaa in la qodo waana laba kun oo mitir ku dhawaad maanaha dhulkan dhulkaan toban kun toban mi toban kun oo mitira la qodi karaa kan waxba maa kaas waa dhagax shiil madowga dhagaxaasaa la rabaa laba kun oo mitir saas in loo qodo dhul ku dhow fa wasala waa xidhiiriyey nabigu alxaratayni labadii shiila madow labadii shiil madow isku xiray muxuu iskula xidhay bixafri اlkhandaqi tarajayga qodidiisa fii haada lmakaani makaankaasna laga qodo wa bada'a waa bilaabay nabigu haada alkhandaqa tarajaygaas fii jihati اlmaqrib dhinaca qoraxu dhac ayuu ka bilaabay min shamaali jabali salcin buurta la yidhaha jabalu salci waqooyigeeduu ka bilaabay wa wasalahu wuxuuna gaarsiiye ku xidhiiriyey fi sharqi bari bira'sin madax ayuu ku xidhiiriyey madaxaasoo mumtadin ka soo taagan min xijaarati alxara waxa weeye shiilamadowga dhagxaanteeda shiilamadowga asharqiyati ee bari cinda udumi shaykhayn cinda udumi shaykhayn dhufayska shaykayn agtiisa shaykayn waa ismu makaani waa mawdicun bilmadiina meel madiine ku taalla leedaha shaykayn udumkuna waa xisniga oo dhufayska marka waxa weeyaan meel oo shaykayn la yidhahdo dhufays ku yaalay madaxiisa meel yaroo dhagxaanoo saas uga soo taagneed halkaasa afka loo gelsho darajayga ta laga soo bilaabay waxa weeyaan xara harbiya xara sharqiya lagu geeyey saasaa la isugu xidha wa badaa wuu bilaabay nabigu haadalkhandaqa tarajaygaas fii jihati almaqrib dhanka qoraxu dhac ayuu ka bilaabay min shamaali jabali salcin buurta salci la yidhaahdo waqooyigeeduuna ka soo bilaabay wa wasalahu wuxuuna ku xidhiidhiyey fi sharqi dhanka bari bira'sin madax mumtadin ka soo taagan min xijaarati alxarra shiilamadowga dhagxaanteeda asharqiyati ee bari cinda udumi shaykhayn meesha magaceeda shaykhayn la yidhaha dhufayska ku yaalla agtiisa halkaasu iskaga daray waqadwa kale marka waa u qaybiyey godka sida loo qodo ha la qodo waxa weeyaan shaqada waa la qaybsadaa si aan layskugu hallayn qof walba nasiibkiisa waa in la yaqaano iyo wuxuu qabanaa tobankii waxa weeyaan saxaabiba afartan dhudhunaad qodaydan yidhi afartan dhudhun afartan dhudhun tobankiinaa saaleh isla qodo tobankiinaa afartan tobankiinaan afartan tobankiina saasaa loo qaybsado saasaa loo qaybsado ilaa dhudhudhunud marka la ihahdo afar kunoo dhudhun waa ka badayan dhulka waa dhul aad u dheer marka sidaas ugu qaybiy wa wakala wuxuu xil saaray nabigu ilaa kulli casharati rijaalin toban ninoo kasta an yaxfiruu inay qodaan arbaciina diraacan afartan dhudhun washtaraka wuu kala qayb qaatay macahum la jirkooda rasuululahi rasuulkii alla sala allahu calayh wasalam fii xafri lkhandaqi tarajayga qodidiisa iyo waa naqli turaabi carrada qadideed mideeda kale maaha nabiga sala allahu alay slam isagoo rasuulkii allah ah isagoo khayru khalqillaahi ah ma ahan inuu leeyahay aniga haddee imaamkii muslimiintaana xaggan qolkan ku jira wada shaqada asagaa godka wa ka quda asagaa wax ka quda carada asagaa ka qaada ka war waa kaas sida muslimiintu ku xisooba waa noocaas waxa weeyaan imaamka muslimiintu waxaa la rabaa inuu asagu difaaca iyo dagaalka iyo talada iyo shaqada uu muslimiinta dhex taagan yahay bal muslimiinta kale oo waxaad moodaa qaarka godka loo qodayay inay yihiin caruur oo kale nabigiina waalid uu yahay oo mar alla markii xataa arrin culays ka hor yimaado ay u ordaayeen le rasuulka alla waa qodi weyn ay leeyi ka war saxaabadii ajilladaade marka gabal godka sida loo qodaaya waxaa ku imaanaa dhagax markaasaa la dhaqaaji weyna markaas inta ordaan le rasuulka alla waa qodi waay ii dhiiblo inta tago godka galo uu le ii dhiib garweys markaasuu la dhaca ka warran waxa weyan waa noocaas waxa weeyaan fiiri wuxuu shaqadii u qabaana sidii shaksi ka mid ah oo kale isagoo ah khayru khalqillah isagoo ah afdal lbashar afdal lbashar oo saxaabaduna say u jeclaayeen ay ayagu xabadkooda uga dhigayeen fallaarahan soo ogaanay say u jeclaayeen oo inuu asagu nasto kulligood ay jecel yihiin laakiin ma yeelayn fiir ma yeelayn shaqada godqodidda iyo caraguridda asagaa kow ka ahaa sidaas weye sida ummadda lagu hogaamiya marka nabigu waa la wadaagay weye washtaraka waa la wadaagay macam la jirkooda rasuululahi rasuulkii alle sala اllahu calayh wasalam fii xafri اlkhandaqi tarajayga qodidiisa iyo waa naqli turaabi carrada qaadideeda wa kaanuu waxay ahaayeen yartajizuuna baxrurajas kuwa ku gabya ayay ahaayeen fayujiibu asna waa u jawaabayey wayartajisu asna baxrurajas uu ku gabyayey fayujiibuna iyaguna waa u jawaabayeen ilaa waxaa la rabaa waxa weeyaan hawlsha hees lagu wadaa la rabaa xoogaa gabay lagu wado baydkoo-a la rabaa marka hawl markii la wado marka waxa weeyaan isagu wuxuu nabigu leeyahay sala allahu calayh wasalam allaahuma laa caysha ilaa cayshu alaakhira fabaarik fi lansaari wاlmuhaajira uu leeyay amase fabaarik sida bukhaariga oo kaleeto fabaarik lilmuhaajiriina walansaar oo lilmuhaajiriina horayda bukhaariga saasuu leeyay markaasay iyaguna waxay leeyihiin naxnu aladiina baayacuu muxamada cala aljihaadi maa baqiina abadan ay leeyihin shaqada marka saasaa lagu wada marka shaqada la tabi ma waa laisku hawshaa laisku moogeysiina soo ma jeedid marka sidaasa iskugu jiibinayo oo nabiguna wuxuu leeyahay allaahuma laa caysha fiiri ilaa waxa weyan cadow waa ku hareeraysan waxa weeyaan dhagaxaa la garaacayaa gaajadu waxay gaartay in caloosha dhagax lagu xirto nolol adduun hadday qiimo leedahay heerkaas kama mareen nabi maxamed iyo saxaabtiisa fiiri marka meeshaas waa in kelimadda lagu hadla xataa kelimad xikmad ah wey waa cilmi wey allaahuma laa caysha ilaa cayshu laakhira uu ley nabigu sala allahu alay sl ilaahu nolol ma jirto ilaa nolosha aakhira maahan fabaarik allow barakee fi lansaari wlmuhaajir ilaahu ansaar iyo muhaajiriin barakee markaasay iyaguna leeyihiin naxnu aladiina baayacuu muxamada waxaan nahay dadkii nebi moxamed ballanka kula galay cala aljihaadi maa baqiina abadan intaan noolna naftu intay nugu jirto annago haddaan dhibanna xilnama saarna laakiin naftu intay nugu jirto raggii ballan kula galaan nahay nebi moxamed sala allahu alay slm iyaguna intaasay leeyihin wa kaanuu waxay ahaayeen yartajisuuna baxrurajas kuwa ku dhawaaqa fayujiibu nabigu uu jawaabo wayartajisuuna iyaguna wayartajisu nabiguna baxrurajas ku dhawaaqin fayujiibuna way jawaabayaan waqad kaabaduu waa dhibtoodeen afnaa'a xafrihi tarajayga qodidiisa dhexdeeda waqad kaabaduu waa dhibtoodeen afnaa'a xafrihi tarajayga qodidiisa dhexdeeda anwaacan nuucyaalay ku dhibtoodeen nuucyaalkaasoo minalmashaqati dhib ah walaa siyamaa waxaan maal lahayn siya waa mila oo kale maaduna waa ism mawsuul siladeediina waa ism ism ka dambeey waa la godaa shidatu inay godantahay sooma jeedid walaa siya maal mawjuud ma ahaanin walaa siya maal leeda ismkeedii wey walaa siya wax maala mawjuud ma ahaanin maa ay ladiikii huwa asagu ashad lbardi qabow midka ugu daran ah maada ismosula weeye jumlada siladiina shidatu waa qabar mubtadiya maxduufa walaa siya maal ma laha maakii shidatu huwa isagu shidat lbardi qabowga darnaantiisa ah kaasu maalba ma lahayn walaa siya waxaan maal ahaynoo wax lamiduhu jirin maakii shidat lbardi huwa asagu shidat lbardi qabowga adaygiisa ah iyo wa shidat ljuuci gaajada darnaanteeda labadaasu maal ma lahaynba gaajada haysatay qabow haddee qofaan madiine tegin loogama sheekeeyo madiine waktiga qaboobaha ah hariib wey waxa weeyaan haddaad afar iyo labaatan sac joogto korkaaga dhan waa dildilaaca afar iyo labatan sac hadaad joogto madiine waktiga qaboobaha ah wakti iska caadi tahay jirta waktiga kulayl tahayaa jirta laakiin qaboobaheedaa badan waktiga ay qaboobaha tahay korkaagaana waa dildilaaca waa dildilaaca afar iyo labatan sac ku dildilaaca ayagana waaba noloshoodiiba iyo meeshay deganaayeenba soo ma jeedin marka qabowga iyo gaajada kuwaasu kuma sii jirinba wa kaana shanigu wuxuu ahaa dheh wa kaana shanigu wuxuu ahaa yu'taa lahum in loo keeno bimil'i kafin sacab muggiis oo mina shaciiri heed ah hal sacaboo heedaha loo keena shaciirka qamardigaanaad aragteen amase sareentee taasoo qolof korka uga daboolan yahay wey shaciirka waa taalla gobollada soomaalida gobol ka mid a sida hargeyso o kale meelaha waa laga helaa laakiin waxa weya meelahan hadda kumaba arag muqdisho lagama helo waxa weeyaan waa un qamardigan un aad aragtay oo qolof wey qolofaa ku jira taas wa markaas qolofka inta la jifsha laga soo dhex saara haddii la soo bixiyo qamardigu u dhowya marka shaciiraa la idhaha hal sacabaa la keena hal sacab hal sacab waana haddee ciidan kun iyo ka badan ah wa kaana shanigu wuxuu ahaa yu'taa lahum in loola yimaado bimil'i kafin sacab muggiis sacabkaasoo min ashaciiri heed ah fayusnacu waxaa lagu samaynaa lagu bislaynaa bidasamin xayr xayrtaasoo yafuuxu uu ka soo karaya mina xaggeeda arriixu ur xayr oo waxa wey isbedeshada xataa xoogaa soo karayda aa lagu dara inta markii la bislaayo fa yusnacu waa la samaynaa bidasamin xayraa lagu samaynaa ama subag yafuuxu uu ka soo karayo minaha xaggeeda arriixu ur fa ya'kuluuna waa iska cunayaan waa cunayaan walxaal ayay cunayaan huwa shaciirkaas yascubu uu adag yahay muruuruhum marida u maraa cala alxaqi hunguriga hunguriga in la marsiiyana waa adagta dhibka lagala kulmayo hunguri wax la marsiin kara maaha haddana gaajada jirta darteed waa la iska laqaya noloshaas aa diinta lagu kor yeelay idaa waxay ku tusaydaa diinta koryeelideedu dhaqaalo iyo barwaaqaysi iyo uma baana shardi uma aha shardi waxaa ah dadka diinta kor yeela inay dariiqa ku toosan yihin taasaa muhiim laakiin muhiim ma ahan in la yidhahdo waxa weyan haddee dhaqaalayo hadda lama hayo markii dhaqaala la hayaana la yidhahdo waa la kor yeeli karaa daan dhaqaaluhu isku aadanayna waktigeed ma aha ma aha saas miisaanku saas maaha miisaanku waxay tahay inuun asbaabihiina wax macquula laga haysto dadkuna cala dariiq ay yihiin dariiqii oo asbaabtii maadiga ahna wax un macquula laga haysto waxa weyan asbaabtii diiniga ahayd ay taagan tahay dariiqii lagu taagan yahay shayga muhiimka waa kaas wey wa shakow way u dacwoodeen oo waxay u cabteen ilaa rasuulilahi rasuulka ilaahi sal lahu ala waslam aljuuca gaajadahayday uga cabteen waxay dhahan rasuulka alla gaajo adaganahayda calooshoodiibay tuseen dhagax dhagaxa ku xidhan inta calooshii la adkaysan waayey ayay dhagax inta caloosha saareenay ku xidheen ilaa caloosha dhagaxu waa riixa markuu riixo marka xoogaa gaajada waad u adkaysan kartaa marka waxay tuseen dhagax calooshooda ku xidhan markaasuu nabigu labo in ugu xidhantuu tusay inta mid kaliyu xataa caloosha isku celi waayey taasuu tusay uu yidhi inla midaana macnaha idin kasii darana soo maa aan wada sabarna wey macnaheedu wa shaka way u dacwoodeen ilaa rasuulilaahi sal اlahu alيh wasalama aljuuca gaajaday uga dacwoodeen wa arawhu nabiga way tuseen calaa buduunihim caloolahooda korkooda xaaluu ku sugan yahay xajaran dhagax ayay tuseen dhagaxaasoo kaanuu ay ahaayeen qad rabaduuhu dhagaxa kuwa xidhay fa araahum saxaabada nabigu wuu tusay calaa batnihi calooshiisa xaaluu ku sugan yahay xajarayni laba dhagax wasna tusay labu uu tusay waqad waqacad waxaa dhacday afnaaa alxafri qodidda dhexdeedii bacdu alaayaati mucjizaad gobolka mid a intii la qodayay tarajaygaas mucjisaada la arkay mucjisaad la yaab leh ayaa la arkay waqad waqacad waxaa dhacday afnaa'a alxafri qodidda dhexdeedii bacdu alaayaati mucjisaadka gobolkood ra'aa jaabirun jaabir wuxuu arkay shiddat aljuuci gaajada adaygeeda shiddat aljuuci gaajada adaygeeda gaajadaasoo fii rasuulilah rasuulka ilaahi ku sugan sala allahu caleyh wasalam falam yasbir ma uusan ku sabrin waa u dulqaada waaya dhibaatada rasuulka hayda fadabaxa wuxuu qalay bahiimatan waxar waxartaasoo leho isaga u joogtay waxar yaroo isaga u joogtay uu qalay wadaxanad waxay shiiday imra'atu xaaskiisiina saacan hal suus oo min shaciirin heer xaaskiisii hal saac oo shaciiroy haysatay waxa weeyaan ayay tihi odha waa shiidaya markaasay soo shiiday oy muufa ka dhigaysaa markaa maraqaas iyo muufahaasa laisku cunaya iyo hilibkaas yarkaa wadaxanad way shiiday imra'atu xaaskiisii saacan hal suus ayay shiiday saacaasoo min shaciirin heer ah uma dacaa rasuulalahi rasuulka all u yeeray sal اlahu alيه waslm siran si qarsoodiya fii nafarin koox dhexdood xaala ku sugaya kooxdoo min asxaabi ka mida wuxuu yidhi rasuulka allon toos ula hadlamid adiga iyo dhowrne bis imaada ila waxara meesha lagu qalay wax weyn maahanoo dad weyn loogu soo yeero rasuulka iyo dhowr markaasuu ta rasuulku istaagu yidhi war wixii dhufayska qodaayo kulligin kalaya jaabira martiqaad noo sameeye waa kun had kun wey kun ilaa ay yaabta islaamtii oy tiri war xad noogu ceebayd rasuulka meesha waxaan ku haynaa waxar iyo hal suusaan haynaa anuu sidii aan ugu sheegay yidhi isagaa usoo yeertay marka uma dacaa waa u yeeray rasuulalahi rasuulka alle sala allahu alay wasalam siran si qarsoodiya fii nafarin koox dhexdood xaaluu ku sugan yahay kooxda min asxaabi ka mid a faqaama rasuululahi waa istaagay sala allahu alay waslam bijamiici ahli lkhandaq dhufayska wixii qodayo dhan ayuu istaagay oo uu soo wado wahum ayaguna alfun waa kun w kun waxaan uma deeqdaa faakaluu waa cuneen marka nabig amaru ku baxshay wuxuu ku yidhi marka waxaad samaydaanuu yidhi digsiga hilibku ku jiro maraka yaan dabka laga deji muufahana dubidaas yaan laga dayn marka dumar badanaa laiskugu yeeraa la yidhi duba marka muufaha waa hadda halkii isuus berigiina dabkaa la saara inta la daro alla daboolka la saara waa la dara qoladaana loogu shuba xoogaa maraqa iyo muufaha laisku siinaa dabka waa la daboola saas ku wadu yidhi idinku hayga dejinina dabka khalaas kunuu keena faakaluu kunkii waa cuneen wa shabcu waa dhargeen walxaal maa zaalad aysan ka suulin alburmatu digsigii ama dherigii taqidu inay karaydo walcajiinu cajiinkiina yukhbasu in la dubaayo ayadoo sidii dherigii u karayda bugbug lahoo maraq iyo muuf maraq iyo hilib ka buuxo waxa weeyaan sidiina muufiin loo dubayo cajiinkii meeshuu ku jiro a kunkii nin dareereenoo dhargey marka waa mucjiso waa aayad aayad wey aayad wey walxaal maa zaalad aysan ka sulin alburmatu dheridii ama digsigii taqidu inay karaydo walcajiinu cajiinkiina yukhbasu la dubayo kimis laga dhigay ama muufe wadahabat way tagtay ukhtu nucmaan ibnu bashiir nucmaan ibnu bashiir walaashiis bixafnatin sacab ayay la tagtay sacabkaasoo min tamrin timir ah sacabkaasoo liabiihi aabbihiis u sugnaa iyo wa khaalihi abtigiis hal sacaboo waxa nucmaan abtigiis iyo waxa waya aabbihiis ay lahaayeen bis markaasay nabiga loo geeyey nabiga loo geeyey fabadadahu nabigu wuxuu ku firdhiyey fabadadahu wuxuu ku firdhiyey rasuululahi rasuulka alle sala allahu calayh wasalam fawqa thawbin mara korkeed marunta saas u goglay uu sacabkii ku firdhiyey markaasuu yidhi tarajayga wixii jooga dhow cuna hala cuno wa dacaa nabigu waa u yeedhay ahla alkhandaq dadkii tarajayga faakaluu waa cuneen warajacuu waa laabteen walxaal atamru timirtii yasqudu uu ka dhacdhacaya min atraafi thawbi marada darcafyaalkeeda isagoo inta buux dhaafay maradii ay daadanaydo ay ka wada tageen sacabki marka mucjizaadkaasaa dhacay wa caradad waxaa u soo banbaxday lijaabirin jaabir iyo wa asxaabii saaxiibayaalkiis jaabir iyo sagaalkii la shaqaynayday oo afartanka dhudhun ay isla lahaayeen afnaa'a alxafri qodidda dhexdeedii kudyatun taag shadiidatun adag meel ciid adag ah oy dhaqaaji waayeena ku timi tobankoodii ay qodi waayeen rasuulkay usoo ortay rasuulka alle waa dhaqaaji weyne meel meeshaan adaga naga hor timi wa caradad waxaa usoo ba ku soo baxday lijaabirin jaabir iyo wa asxaabii saaxiibadiisii sagaalkahayoo godka la qodaayey afnaa'a alxafri qodidda dhexdeedii kudyatun taag taaggaasoo shadiidatun adag waa dhul adag weeye kudyadu fanazla rasuullah rasuulka allah galay sala allahu calay wasalam rasuulka alla godkii galay la qodaayey fanazla rasuululaahi rasuulka allah galay sala allahu calayh wasalam wa darabahaa wuxuu ku garaacay bilmicwali garweyntii garweyntiiuu ku garaacay baasha dhulka lagu qodayey ayuu ku garaacay facaadad waxay noqotay kaiiban bacaad ah yala kala daatay markuu ku dhuftay hal marada waxa waa kala bacaad kala daatay noqod wacaradad waxaa u soo dambaxday lilbaraa baraa iyo wa asxaabii saaxiibadiisna sakratun dhagax dhagax adag a ku soo baxday oy dhaqaaji waayeen fanazla rasuululahi rasuulka alla galay qolo walba markay dhaqaaji weyda waa soo carareen rasulka imaan rasuulka alle waa dhaqaaji weyne waxaanan aragnay fanazla rasuululahi rasuulka alla galay sala اllahu calayh wasalam wa qaala wuxuuna yidhi bismi اllaah marka waxa shaqadan ka qabanaydo magaca alla la kaashadaa bismi اllaah uu yidhi markaasuu ku dhuftay garweyntii uma daraba nabigu waa ku dhuftay darbatan dhufasho bilmicwali garweyntii faqaaca waa jaray qidcatan qayb yaru jaray qaybaa ka go'day dhagaxii xoog badnaa qaybaa go'day markaasaa nuura ka baxay walac markaasaa nabigu yidhi allaahu akbar shaam oo dhan waa taas hadda la ii furay nuurkaanaan ka dhex arka yuu shaam oo la ii furay muslimiintu ay fura doonaan bacda mowti nabiyana la furtay shaam ka hor oo ku dhuftay saacad kalaa faniinay fay markaasuu yidhi allahu akbar farisna waa taas hadda la ii furay nuurkii ka baxaan ka dhex arka oo ku dhuftay cadkii kalaa faniinaysuu yidhi yamanna waa la ii furay khalaas dhagaxiina saddexdaasuu ku dhammaaday saddexdiiba muslimiintu waa ay furteen saddexdiiba waa furteen marka wakharaja waxaa ka baxay markuu nabigu cad dhagaxa jabshay wakharaja waxaa ka baxay minhaa dhagaxdii daw-un iftiin faqaala nabig wuxuu yidhi allaahu akbar allah wax walba ka weyn ucdiitu waa laysiiyey mafaatiixa shaam shaam furayaalkeediyaa laysiiyey wa innii aniga la anduru waan fiirinaa ilaa qusuuriha saraheedii alxumri ee gadgaduudna alaan hadeer saraheedii gadgaduudna haddayna u jeedaan moodaa nuurkaasaan ka dhex arkaa min makaani makaankaygaanaan ka fiirina haada oo kan ah wa inii aniga la anduru waa fiirina waa u jeedaa ilaa qusuuri asaraheedii alxumri gudguduudna alaana hadeer min makaani makaankaygaanaan ka fiirina haada oo kan ah uma daraba nabigu waa ku dhuftay ahaaniyata mar labaaduu ku dhuftay wa bashara wuxuu ku bishaareeyey bifatxi faris faris in la furanaa uma aaliata mar saddexaaduu ku dhuftay wa bashara wuxuu ku bishaareeyey bifatxi yamani yaman in la furanaa wanqaacati sakratu dhagaxdiina waa go'day sunanulkubra lilbayhaqi xadiis ku sugan yahi bayna darafay lkhandaq tarajayga labadiisii dhinac cadowgii oo yimid oo tarajayga shishay ka degay muslimiintiina dhinaca kale ka mareen tarajaygiina uu u dhaxeeyo bayna darafay lkhandaqi tarajayga labadiisii dhinac wa aqbalad waa soo qaabishay qurayshun quraysh iyo waman tabican dadkii la socday fii arbacati aalaafin afar kun xalay yihiin afar kun wa aqbalad waa soo qaabishay qurayshun quraysh iyo waman tabican dadkii la socday fii arbacati aalaafin afar kun xalay ku sugan yihiin wa maca mula jirkooda waxaa ahaa alaaثumiati faras saddex boqoloo faras wa alfu bacirin kunrati yar'asuhum waxaa madax u ahaa abu sufyaan sakri ibnu xarbi weeye abu sufyaan sakri ibnu xarbi ayaa madax u ahaa wa yaxmilu waxaa siday liwaahum calankooda cumaan ibnu alxata ibnu abi alxa alabdariyu alcabdariyu fanazaluu waxay soo degeen bimujtamaci اlasyaal meesha daadyaalku ku kulmaan mujtamacu اlasyaal masjidka laha masjid اlqiblatayn oo madiine ku yaalla agteeda waayo laba daada iskaga hor timaad waadu budxaan waadiga la yidhaha budxaan daadka ka soo rogmada iyo daadka ka soo rogmada caqiiq labadaasa meesha iskugu yimaada labadaas waadi daadkooda a meesha iskugu yimaada marka waxaa la yidhahdaa isaga dhanba waxaa la yidhahdaa mujta mujtamaci lasyaala la yhahda asyaal waa jamcu sayl saylkuna waa daadka jamcu saylin wey marka laba daado waaweyn iskugu timaado budxaan iyo caqiiq labadaas waadiyo waaweyn biyaha ay soo rogaana meeshaas ku kulma masjid qiblatayn madiinu ku yaallaa marka madiine markaa tagto mid oo tagsiila waaba arkaydaoo ordaayo le qiblatayn maku geeya oga tagsiilayaal shaqaystaa jooga marka dadka oo wax maargaratada ay ka tabcadaan haye masjidu faadima maku geeya kuley haye masjid caaisha ma rabtaa toddobadii masaajid adoon tegin miyaad waddankaaga ku laabee qiblatayn adoon tegin miya sa lacagtaasu ka rabaa mid markuu geeya kii kalaa kuu dhiman kuley in la tagaana cibaado ma marka waxa la yhahda uma socdo ordigata marka masjidulqiblatayn ku dhow yahay mujtamacuasyaalkaasu oo min rumat min ruuma meesha ruuma la yidhaahda ah ruuma biru ruuma mee laydha caana ku taalla madiina ruuma biru ruuma a laydha hadda bayna aljurfi meesha la ydhaha jurfi iyo wazaqaabay u dhaxaydaa ruumadaasu waxay u dhaxaydaa bayna aljurfi meesha magaceeda la ydhahda jurfi iyo wazaqaaba meesha magaceeda la ydhahda zaqaaba labadaas meelood ayay u kala dhaxaydaa ruumadu waa ceel la yaqaano oo waxa weeyaan dhinaca qoraxu dhac ayay ku taalla magaalada madiina jurfiguna waxa weyan waa meel asna dhinaca qoraxdhac ayuu ku yaallaa oo waxa weeyaan marka la joogo jabalka la jabalu salci ayaa dhinacaas marka la joogo meesha qoraxda ay u dhacdo markaasoo kale ku yaalla zaqaabadana markii jabalu salci laga tago oo biru ruuma loo socdo aba lasii maraaba zaqaabada ayadaasaa lasii maraaba wa aqbalad way soo qaabashay halkaas marka waxaa soo degay abu sufyaan iyo ciidankiisii wa aqbalad way soo qaabashay khadafaanu qabiiladii reer khadafaanna iyo waman tabicahum dadkii soo raacay oo min ahli najdin reer najdi ah ayaguna waa soo qaabileen fii sittati aalaafin lix kun xaalay ku dhex sugan yihiin lix kuna iyaguna la yimaadeen oo ciidan waa toban kun marka la isku daro fiiri fa nazaluu waxay soo degeen bidanabi naqma waadiga la yidhahdaa naqma naqma waa waadi oo waxa weeyaan uxud waqooyigiisa ku yaalla buurta uxud ayuu waqooyi ka sii xigaa naqmadu marka waa waadi yamuru shamaala uxud meel ku dhow weliba waqooyiga oo uxud ayuu maraa waa waadi magaciis naqmadu marka waadigaa salkiisay degeen meeshaas sayntiisa macnaha meesha uu ka soo bilowda camal fanazaluu way degeen bidanabi naqma waadiga naqma waxa weyan gadaalkiisa meesha ah ilaa jaanibi uxud ilaa dhinaca uxud ayay soo degeen ilaa lix kunoo ciidan ciidan dhul ballaarana degayaan wa kaana wuxuu ahaa quduumu haadaljeyshi ciidankaas soo gelidiisa ciidankaas alcarrami ee faraha badan ilaa aswaari lmadiina madiina derbiyaalkeeda ay soo galeen balaa'an imtixaan shadiidan adag imtixaan adag arrinkaas ahaa imtixaan adag ayuu ahaa ciidankaas imaatankiisu waa imtixaan adag oo ilaahay muslimiinta ku imtixaanay ahayd wa kaana wuxuu ahaa quduumu haadaljeyshi ciidankaas soo gelidiisa ciidanka alcarrami faraha badan ilaa aswaari lmadiinati madiina derbiyaalkeeda ay soo galeen balaa'an imtixaan shadiidan adag wa mukhiifan mid wax cabsigeliyuu ahaa mukhiifan mid cabsigeliya jiddan ee dhab ah kamaa qaala allaahu sidii allaba yidhi tacaala alla waa sarreeyaahe id jaa'uukum id waqtiga alla inii namceeyey yaa ayuha aladiina aamanuu dkuruu nicmatallaahi calaykum nicmatallahidaasaa lagu tacallujinaa cid waqtiga alla inin namceeyey jaa'uukum gaaladu aynin yimaadeen min fawqikum xagga kore aynin kaga yimaadeen oo banu asad iyo kadafaan ayaa xagga sare ka yimaadeen wa min asfala minkum meel idinka hoosaydana ay ka yimaadeen oo dhanka qorax u dhac waxa weyn abu sufyaan iyo raggiisaa ka yimid oo min asfala minkum ah halkaasay ka yimaadeen wa id waqtiga alla inin namceeyey zaaqad ay leexatay al absaaru aragyaalkii oo wabalaqat lquluubu wadmayaalkiina ay soo galeen alxanaajira kalxamaha indhihii waxa weeyaan waa iisheen waxa weeyaan indhihii cabsi qofka hadduu cabsida ka bato ishu waa rogmataa ama wax kale waa ka iisheen ayaga un kaliyay fiirinaayo waid waqti zaaqad ay leexatay alabsaaru aragyaalkii oo wabalaqad ay gaartay alqulubu wadnayaalkii alxanaajira kalxamaha halkaas afkaahu soo gala wadnihi ta meeshiisii ka soo tegey qofku markuu cabsado wadnuhu xoog u socda oo watadunnuuna aad u malaynaydeen bilaahi alle adunuuna malayaal kala duwan malayaal kala duwan mid feecan mid xun munaafiqiintii mid xunay malaynayaan gaaladii ahaa waxa weeyaan kuwii muslimiinta ahaa mala fiicanay malaynayaan ducafaau iimaankii xoogaa iyaguna si liidatay wax u fakarayaan malayaal kala duwan aad malaynaydeen wa ilaa wuxuu ihi subxaana hunaalika waqtigaas waqtigaas ubtuliya waa la imtixaanay almu'minuuna muminiinta muminiin waa la imtixaanay waqtigaas wazulzilu waana la lulay zilzaalan lulid shadiidan adag ad ayaa loo gelgilay fahabata allaahu allaa sugay almu'miniina mu'miniinta kamaa qaala siduu alla yidhi markuu ka warramay mu'miniinta walamaa ra'aa markay arkeen almu'minuuna mu'miniintii alaxzaaba gaalada isi soo bahaysatay qaaluu waxay yidhaahdeen haadaa gaal inuu isi soo bahaysanaa maakii weeye wacadana allahu alla noo ballan qaaday wa rasuuluhu rasuulkiisu noo ballan qaaday wasadaqa allahu allah run sheegay wa rasuuluhu rasuulkiisuna runuu sheegay wamaa zaada uma siyaadin isbahaysigaasu hum muslimiinta ilaa iimaanan iimaan maahane iyo wa tasliiman hogaansan waxa weeye markay arkeen mu'miniintii iimaanayba ka sii qaadeenba waxay yidhahdeen ilaah iyo rasuul run badana horaanal kuu sheeg cabdullahi bn cabaas waa kii yidhi waxa weya waa aayadda qur-aanoo ilaah uu yidhi am xasibtum an tadkhuluu ljanna walamaa yaatikum maalu ladiina khalow min qablikum masathum اlba'saa wاddaraa wazulziluu xataa yaquula arasuulu wاladiina aamanuu macahu mata nasrullah alaa ina nasrullahi qariib waa aayaddaasu yidhi aayaddaasaa ilaahay ku ballan qaaday inaan janno iska gal aysan ahayn ee iimaan haddii la sheego imtixaan iyo ibtila uu ku xigo iyo gaajo iyo cabsi iyo cadow uu ku xigo markaasna waxa weeyaan ilaahay uu ummadda kala shaandhaynayo ilaa dadku ay yidhahdo war gargaarka alla waa goorma waa la adkaaday dhibaatadu waa daran tahay markaasna gargaarka alla waa dhowya marka aayaddii macnaheediiba ka fahmeenba markay arkeen cadowgii oo yidhahdeen waaba sidiina loo ballan qaadayba mar haddii iimaan la sheegto in lays imtixaanayo wa ama almunaafiquuna uurka gaalladii iyo waladiina dadka fii quluubihim qalbiyaalkooda maradun cudurku ku jiro faqaaluu waxay yidhahdeen ma wacadana allahu warasuulu alliya rasuul nooma ballan qaadin ilaa quruuran kada maahan waabanna dageenba waxa weya waa guulaysaydaan islaamka adkaana waxaasana laku daldali jiray waa kana kaadidan fogeyle anah wastakhlafa wuxuu uga tagtay rasuululahi rasuulkii alleh sala allahu calayh wasalam cala almadiinati magaalada madiina ibna ummi maktuum waxa weye saxaabigaas indhoolka ahaa ayuu khaliif uga dhigtay marka magaala dhan waa looga madax dhig kara qof indhoola xataa wajacala nisaa wajacala nabigu wuxuu yeelay annisaaa dumarkii wadaraariya iyo caruurtii fil aadaami dhufaysyaalka dhufaysyaal oo madiine ku yiluu gelshay caruurtii iyo dumarkiina halkaasu ka buuxiyey dhufaysyaalkaas gada dhufaysyaalkaas gala waa tii waxa weya yahuuddu markay ballanka ka baxeen yahuuddu markay ballanka ka baxeen hal yahuuday usoo direen yihahdeen bal magaalada soo fiiriya caruurtii dumarka in rag la joogo in kale caruurtii dumarka in rag la joodo in kale marka yahuudkii oo warwareegaya ayay aragtay safiya bint cabdilmualib nabiga eedadiis a aragtay yahuudkii oo meelaha warwareegaya tiir weyna inta kala baxday gurigii ay ku dhufata halkaas qoorta kaas afka ciidda u dar khalas kadibna waxa weeyaan yahuud o dhan waa artay ale war ciidan qatarha fadhiya meesha wax inaan uma joogin gabadhaasa ilahay ku badbaadiso gabadhaasa ilahay ku badbaadiso marka waa noocaas marka dhufaysyaalkaas ayuu ka buuxiyey uma kharaja waa baxay nabigu fii alaaati alaafin saddex kun ayuu la baxay saddexda kun toban kunay ka hortegi saddex kunuu la baxay nabigu sala allahu calah wasalam oo min almuslimiina muslimiin ah fa jacaluu waxay yeeleen duhuurahum dhabaryaalkooda ilaa jabali salcin buurta salcin waxa weyaan dhabarka waxay iskaga aadiyeen buurta salcin si aan cadow gadaal uga imaan ilaa haddii aad meel bannaan istaagto horena cadow kaaga yimaado gadaalna kaaga yimaado lagaana badan yahay waa lagu jiira laakiin waxa weyn cadowgii hal dhinaca isku xigsado buurta salciay dhabarka xijiyeen oy dhabarka saarteen wa taxasanu bihi isagay dhufays ka dhigteen walkhandaqa wa jacaluu waxay yeeleen alkhandaqa tarajaygiina baynahum ayaga iyo bayna kufaari gaalada tarajaygiina ayagii gaaladii udhexeeya gaaladii o dhan waa ka shishaydaa tarajaygiaa ka sokeeya tarajayga aanay ka waardiyeynayn marka saasay u safan yihiin tarajaygaas inaysan soo gudbinay ka ilaashanayaan wa bacda an istaqara markay ku sugnaadeen ka gadaal almushrikuuna gaaladii oo watahayo wa bacda an istaqara markay sugnaadeen ka gadaal almushrikuuna gaaladii watahaya-uu oo ay diyaargaroobeen taqadamuu waa soo dhaqaaqeen naxwa almadiinati madiine xaggeeday usoo dhaqaaqeen dhanka madiine ayay hore ugu soo socdeen falama iqtarabuu markay ku soo dhowaadeen min almuslimiina muslimiintii markay ku soo dhowaadeen fuuji-u waxaa lagu soo kadiyey gaaladii bikhandaqin tarajay tarajaygoo cariidin ballaaran tarajaygaasoo yaxuulu kala dhex gele baynahum gaalada iyo wa bayna almuslimiina fa buhituu waa wareereenba ilaa qorsho ay ku talagaleen maaha toban kun hala geeyo hal mara cagta hala marsho hala jiiro magaalada hala bilqaysto lagu kala tagay ee meeshan in maalmo la joogo ama bilo la joogo qorshahoodaba ma ahayn say isku lahayn khalaas ciidankii waa isdiyaariyeen saa la hay cagtaa la mariyo aan lagu dhaqaajiyo cagta mariyo lagu dhaqaaqayba godkaana hortooda yaal oon wax ka gudbi kara la arko waa wareereen ilaa waxa weeyaan waxay muuqata inaysan intaas tarajayga la qodaayay muslimiinta sirtoodu gudbin fiiri hadday sirta muslimiintu gudbi lahayd cadowga qorsha u deji lahay ma oysan ku talagelin taasna waxa weya waa dagaalka waxyaala ugu muhiimsan inaan cadowgu sirta muslimiinta helin marka waa waa wareereen marka waa wareereen wa qaala abu sufyaan wuxuu yidhi tilka taasu makiidatun waa sirqool iyo hagar amase waxa weya khudba dagaal weeye oo maa carafata carab o aan carab oqon tano carab ma taqaanu xayl carab odayaasha ugu waaweyna isaga qorshahaan dagaal amase makrigan makri carbeed maahanuy meel kalea meel kaga yimid cadow kaba meel kale ka yimid ahaa makrigaa noo dhigay waa runtiisa dee muslimiinta carab kaliya maahanad isaga qabiilu ku socda meeshaana waa dad laa ilaha illa allahu midaydaa jooga oo carab iyo cajamiya wa qaala abu sufyaan wuxuu yidhi tilka taasu makiidatun waa hagar iyo sirqool maa carafat alcarab aysan garan fa akhaduu waxay bilaabeen gaaladii oy gudagaleen yaduuruuna inay wareegaan xawlow hareerihiisa xawlahu xawla alkhandaq dhufayska hareerihiisa fii dayshin miir la-aan iyo waqadamin caro iyagoo miirkii dhamaa ka tegay caro kaliya iyo ciil ay wareegaan bal meel waa soconaayaan bal meel xoogaa uu ka kala go-anyo laga gudbi karo iyo ciriir meelu ka yahay miisaana lagu qoday waxaan iyo nidaam meel yar maba jirtaba waa wareegaan waa wareegaan geeska tagaan buuray ku tegaan lagamama gudbi karo haddana waa tagaan buur kale tegaan waa kusoo laabtaan miirkii dhammaa ka tegay cara kale yadlubuuna waxay raadinayaan nuqdatan meel yar oo yacburuuna minha ay ka soo gudbaan hal meeloo yaroo waddan yara oo ay ka soo gudbaan ay raadinayaan yadlubuuna waxay raadinayaan nuqdatan meel yar oo yacburuuna minha ay ka soo gudbaan walmuslimiin muslimiintuna yarshuquuna waxay roob uga dhigeen binabli leeb muslimiintiina xagga kale ka xigaane leebabkiiy waxay uga dhigayeen dhibco roob camal markaasay la dhacayaan oy la dhacayaan si aysan waxa weya dhufayska tartiib uga soo gudbin oo aysan u soo jiirin si aysan waxa weeyaan meesha ay u aasin ilaa saddex qorsho baa laga cabsanaya inay soo jiiraan waxaa kaloo laga cabsanaya inay aasaanba oo inta aasaan buundo ka samaystaan ay kusoo gudbaan marka waxaas dhan waa in laga ilaaliyo aysan dhufayskaas meel ka taaban marka walmuslimiin muslimiintiina yarshuquuna waxay roob uga dhigayaan oo la dhacayaan binabli leeb xataa laa yaktaribu si aysan uguba soo dhowaan minhu tarajayga oo fayatamakanu aysan u makansan min aliqtixaami inay soo jiiraan ow ihaalati turaabi ama cara inay ku shubaan iyo wa binaa'i ariiq inay waddo ka dul dhistaan caleyh korkiisa oo tarajay tarajayga korkiisa inay buundayar ka dhistaan waxaas o dhan aa laga ilaalina wadura almushrikuuna gaaladii waxaa loo dhibaategeliyey ku qasbanaadeen ilaa fardi lxisaari hareerayn inay ku rogaan marka gaaladii marka qorshahay ku soo talagaleen waa fashilmay go-aan kaley qaateen oo aysan usoo diyaargaroobin oo waa maxay waxay yidhaahdeen aan hareerayno aan hareerayno bis aan dul deganaano marka ayagana ayaan wax usoo gelin muslimiinta qorshahaas marka kuma aysan soo talagelin ma soco karo marka maxaayl saadkeeda ma wataan kuma soo talagelin midkaasu midkay usoo talagaleen maaha marka ayagaa dhibku ku dambayna ilaa qorshaana qorshe loo soo diyaargaroobi maahan wadura almushrikuuna gaaladii waxay ku qasbanaadeen ilaa fardi lxisaari hareerayn inay kusoo rogaan cala madiinati magaalada madiina baynamaa wakti lam yakuunuu aysan ahayn mustacidiina kuwa usoo diyaargaroobay lahu xisaabka kuma aysan soo diyaargaroobin ila qorsho gooriyuu rabaa id ciladu waxay tahay lam yakun ma ahayn daalika tarajaygu fii xisaabihi xisaabtoodaba kuma jirinba maskaxdoodaba kuma jirin wax tarajay la yidhahdo xisaabtooda kuma jirin cinda alkhuruuji markay soo baxayeen xisaabtooda kuma jirin faahaduu waxay gudagaleen yakhrujuuna inay soo baxaan fi nahaari maalinkii yuxaawiluuna xaalay isku dayayeen cubuura alkhandaqi tarajayga inay ka gudbaan walmuslimuuna muslimiintuna yujaabihuuna waa ka soo hor jeedaan lahum ayaga calaa tuuli lkhadi tarajayga dhirirkiisao dhan ay uga soo hor jeedaan ka gees ka geesay saas uga soo horjeedaan oy ka difaaciyaan marka maalin kasta waa soo baxayaan laba iyo tobankii maanta waxay isku dayayaan gaaladu inay ka soo gudbaan tarajayga muslimiintuna laba iyo tobanka maanta waxay ku dadaalaan inaan laga soo gudbin laadii loo soo gudbo waa laga badan yahay in loo soo gudbo waa laga badan yahay marka inaan loo soo gudbin saasay ku dadaalayaan ilaa mararka gobol ay dhici jirtay salaado waxa weeyaan duhur casir in la tuko waayo maxaa iyagina waa kuwaana adigana haddaad libirsato waa soo gudba markaas ayada salaatulqowfna markaas lama jidayn oo sooma aayadeeda iyo axaadiisteeda mina markaas ka hor sooma degin oo markaas ka hor lama lama jidayn markaas iyada loo jeeda duurkii tegi oo loo jeeda casirkii tegi oo qoraxdii dhacda waa kii nabigu habaaraayey ilaahay qabuurahooda ha ka buuxiyo dad iyo naar salaadii casirayna seejiye maqribkii kadib unta casirkii tukado kadib maqribkii tukado salaaddu hadday kaa tagto salaada kale la gaaro waktigii uu galo tii horaa la hormariya kadibaa maahan hadhowaan tuka magaantan tukado iyadaa ka horeyda ad hadhow u tuka hadda tuko ayadaa hormarine marka noocaasay noqdeen fa akhaduu waxay gudagaleen gaaladii oo ay bilaabeen yakhrujuuna inay soo baxaan fi nahaari maalinkii yuxaawiluuna xaalay isku dayayaan cubuura alkhandaqi tarajayga inay ka gudbaan walmuslimiina muslimiintuna yujaabihuuna waa ka soo hor jeedaan jaabaha aa la yidhahdaa ay qaabalahu bilmakruuhi qofka dhibaato kaala soo horjeeda la yidhahda jaabaha waa waxaadan ku faraxsanayn qofkii kaala soo horjeeda a carabiga la yhahdaa jaabaha bilmakruuhi aa la yidhahda dhibu un kala soo horjeeda marka farxad ugalama soo horjeedaan walmuslim muslimiintuna yujaabihuuna waa ka soo horjeedaan lahum gaalada calaa duuli lkhadi qadka amase tarajayga dhirirkiisao dhan ay uga soo horjeedaan yunaadiluuna ayagoo leebabka ku ridaya wa yuraamuuna ayagoo ku tuuraya bilxijaarati dhagxaan midkii leeb haystaa leebka ku rida kii kalen dhagaxu la dhaca gaalada waqad kafafa way badiyeen almushrikuuna gaaladii juhuudahum dadaalkooda miraaran marar badanay sii badiyeen wa sii badiyeen waqad kasafa way badiyeen almushrikuuna gaaladu juhuudahum dadaalkooda miraaran marar fara badan waadaamuuha waana daa'imeen duula nahaari maalinkii oo dhan way daa'imeen dadaalkoodii wadura almuslimuuna muslimiintiina waxay ku qasbanaadeen ila alistimraari inay daa'imaan fi difaaci difaaca xataa faatat ilaa ay ka tagtay minhum muslimiinta iyo wa min rasuulilahi rasuulka alle sala allahu calayh wasalam bacdu salawaati salaadaha gobol ka mid oo casirku ka mid yahay walam yatamakanuu ma makansan muslimiintu min adaa'iha salaada inay gutaan ilaa bacda quruubi shamsi qoraxdu markay dhacday ka gadaal maahanin ow qariiban ama wax ku dhow min daalika qorax dhaca walam takun ma ahayn salaatulkhawfi salaada cabsidana qad shuricat mid la jideeyey xiina daaka wakhtigaas wakhtigaasna salaatulkhawf lama jidayn wa fii axadilayaami maalmaha mid ka mid ah kharaja waxaa soo baxay nafarun koox kooxdaasoo min fawaarisi lmushrikiina gaalada fardooleydeeda ka mid ah wa fii axadilayaami maalmaha mid ka mid a kharaja waxaa soo baxay nafarun koox kooxdaasoo min fawaarisi lmushrikiina mushrikiinta fardooleydooda ka mid ah fiihim kooxdaas ayuu ku jiray camar ibnu cabdiwuddi ninka la dhihi jiray camar ibnu cabdiwuddi iyo wa cikramatu ibn abi jahl cikrama waagi dambe waa islaam isagu iyo wa diraar ibnu lkhadaab iyo wa kayruhum kayrkood kooxdaas ayaa soo baxeen faqasaduu waxay u qasteen makaanan meel dayiqan cidhiiri ah meeshaasoo min alkhandaqi tarajayga ka mid ah waqtaxamuuhu waa soo jiireen waxa weeyaan meel intii maalmihii ay wareegayeen meesha ugu yareeday fiirsadeen xoogaa afkiisu isku dhow yahay isku dhow yahay meeshaasay fiirsadeen markaasay ufiirinay ufiirinay ufiirinay meel ay maalin arkadeen ayay maalinka dambe xoog u soo jiireen fardihii kooxdaasaa soo gudbi markaasay muslimiinta iyo tarajayga dhexdooda yimaadeen gaaladiina tarajayii ka siisheeda kooxdaas soo gudbeen waa soo gudbeen wa jaalad waa la wareegtay bihim gaaladaas khayluhum fardahoodii fi saaxati banaankii allatii banaankii bayna alkhandaqi tarajayga iyo wa jabali salcin udhexayday jabalu salcina waa meesha muslimiintu fadhiyeen fakharaja caliy bnu abi aalibaa u soo baxay fii nafarin koox xaalu ku sugan yaho min almuslimiina ka mid ah faxaala wuxuu kala dhex galay baynahum gaaladii iyo wa bayna almakaani makaankii alladii makaankii iqtaxamuu minhu ay ka soo galeen waxa weyn min alkhandaqi inta ka gudbay iyagii dhammaa uu meesha yartaydii ka soo galeen uu ka fariisto markaasu xaggooda ula soo jeesta xaggana muslimiina ka xig ayagiiyabaa khatar galayba bayna almakaani makaanki aladii makaanki iqtaxamuu minhu ay ka soo jiireen alkhandaqa tarajayga fadacaa camar ibnu cabdiwuddi camar ibnu cabdiwuddiya wuxuu u yeertay ila lmubaarasati in loo soo baxo war kale mar raba waxaan rabaa uri aniga nin ii soo bixi kara waa niman waxa weyn carabtu waxay ahayn geesinimada khatar ku ah iyo bahalla ku ah waxa weyn tarajaygii uu ku jira gudihiisii muslimiintiiya dhinacaas ka xiga cadowgiisii iyo ciidankiisii macnaha uma gudbi karo markaasuu le yaa ii bixi kara fariskiisu saaran yahi taas waxay kutusa carabta geesinimadooda wa kaana wuxuu ahaa camar ibn cabdiwuddi jariican geesi fataakan dilaya geesi dilay ah uu ahaa faaqdabahu waxaa carageliyey caliyun cali caliyaa si xun ula hadlay aad u carageliyey xataa nasla ilaa uu ka soo degay min alfarasi faraskii camar markaasuu inta xanaaqul faraski iska soo tuuray uu yidhi maanaa cali ii baxa fatajaawalaa way isla warwareegeen wa tasaawalaa way isla boodboodeen xataa qatala caliyun ilaa cali dilay fardaha iyo seefihiyaa la isdhaafdhaafsaday fatajaawalaa way isla warwareegeen waxa ninba ninka kaleetu la raadinaya wa tasaawalaa way isla boodboodeen xataa qatalahu ilaa uu dilay caliyun cali wanhazama albaaquun intii kalena waa jabeen markaasay cagaha wax ka dayeen waqad mala'ahum walxaal ayay jabeen wanhazama waa jabeen albaaquuna intii harsay walxaal qad mala'ahum uu buuxiyey arucbu argagax xataa taraka ilaa uu ka tegay cikrima rumxa warankiisi dhama ku dagaalamaya uu ka cararay warankii o dhan ba ka cararay wasaqada waa dhacay nawfal ibn cabdilwuddina fi lkhandaqi tarajaygii ku dhex dhacay faqatalahu muslimin muslimiinta ku gowraceen oo ku dileen marka jabkaasay kala kulmeen maalinkaasna isku daygi wa usiiba waxaa la dilay afnaaca almuraamaati intii wax laysku tuurtuurayey cadadun cadad qaliilun oo yar oo mina darsayn labada dhinac ka mida maadaama xaggana fallaara laga soo riday tanna laga ridayo isku tuurtuurkii xoogaa cadad yara ku dhintay wa usiiba waxaa la asiiboo la dilay anaaca almuraamaati intii wax laisku tuurtuurayey cadadun cadadkaasoo qaliilun yar cadadkoo mina darfayna labada dhinac ka mid a wa balaqa wuxuu gaaray cadadu qatla almushrikiina gaalada cadadkii laga dilay casharatan toban wa qatla almuslimiina muslimiinta intii laga dilayna sittatan lix intaas isturtuurkii ayaa laskaga dilay ayaa la iskaga dilay wa usiiba waxaa la asiibay oo la dhaawacay wa usiiba waa la asiibay sacad bnu mucaadin saxaabigii jaliilkaah ee carshigu u gilgishay markii uu dhintay sacad ibnu mucaad ayaa la dhaawacay bisahmin leeb ayaa lagu dhaawacay leebkaasoo qadaca gooyey agxalahu agxalahu halbowlaha gacanta agxalka waxa weyn waa cirqun filyadi cirqun filyadi waa xidid ku jira gacanta marka waxa weeyaan inta lagu dhuftay nabar ayaa waxa weyn xididkaasu go'ay xididkaasaa go'ay fadaca allah markaasuu ilaahay beri wuxuu yidhi ilaahayow waxaan ku weydiisanaa quraysh soo duulid ay madiine ku soo duusho iyo dagaal dambe oo nabigu la gala hadduu haray ilaahu hay dirin anoon quraysh meel saarin hadduu dhammaaday quraysh dagaalkeedii oo nabigu adkaadayna ilaahu dhaawacan ka dhig midkan u dhima laha laakiin ilaahayow hal midaan ku weydiisanaa yahuudda reer banu qurayda nimankaas reer banu qurayda ee waxa weeyaan markii say ballan noola lahaayeen markay arkeen toban kunoo gaalo nagu hareeraysan ballankii ka baxay gaaladana soo mareegay ilaahu indhahaygu ayagoon ku farxin dhibaatada ku dhacda iyo meesha muslim uga adkaado ilahu hayga dilo naftayga qaado intiiba alla waa ka aqbala intiiba ilahay waa ka aqbala dhaawicii u dhintay quraysh dib dambe uma soo duulin reer banu quraydana hadda asagaaba xukmiyey ninkii xukmiyey waaba asaga ha lix boqol oo yahuud reer banu quraydaa in isagaa xukmiyey soo qabo kaw soo qabo kaw soo qabo kaw labo hebel iyo hebel soo baxa hebel iyo hebel soo baxa yahuud moogta caqli ma leh kuwii haray a mid ka midu sheekeeyey markaasu niyo nimankii aawa baxay halkay aadeen markaasuu dulli ku bax yahuud ila ma baraarugo muwaadan u jeeda inuu yidhi daaciga inuusan joogsayn wixii la wadana soo laabayn kaa kaloo loo socdaa madaxa la iska jaraa balak ugu dhacdo marka waa sidaa wa usiiba waa la asiibay sacd bnu mucaadin sacd bnu mucaad bisahmin leeb ayaa lagu asiibay leebkaasoo qadaca gooyey agxalahu halbowlaha gacanta fadaca allaaha ilaahay ayuu baryey an yubqiyahu inuu baaqi yeelo in kaana hadduu yahay qad baqiya inuu haray min xarbi qurayshin quraysh dagaalkeeda shay un wax hadday ka hareen oo dib dambe quraysh dagaal u soo geli doonto ilaahay inuu nooleeyo ayuu weydiistay wa ilaa haddaan dagaal quraysheed halin fayajcala ilaahay inuu ka dhigo mowtow geeridiisii fii hada ljurxi dhaawacan uma qaala markaasuu kadib wuxuu yidhi sacd ibnu mucaad fii ducaahi baryadiisa walaa tumitnii allow hay dilin xataa tuqira ilaa aad ku qabowjidood ku farax gelido caynii ishayda min qurayda reer bani qurayda ilaa aad indhahayga wax ay ku farxaan iga tusto reer bani qurayda allow naftahayga qaad intiiba alla waa u meelmari walaa tumitni allow hay dilin xataa tuqira ilaa aad ku qabowd aad ku qabowjido cayni ishayda ilaa aad ku qabowjido min qurayda reer qurayda waxaa ku dhaca katru bani qurayda ballanka bixii reer bani qurayda iyo wa aharu raadkuu ku yeeshay fii siira fii sayri اlghaswa duulaanka waxa weeyaan raadkiisii duulaanka waxa weyan socodkiisii reer bani qurayda oo ballankii nabiga uga baxay iyo waxa weeyaan socodkii qaabkii dagaalka u socday wax ay ka bedeshay katru bani qurayda reer bani qurayda ballanka baxoodii iyo waaharu raadkii uu ku yeeshay fii sayri اlghaswati duulaanka qaabka u socday duulaanka socodkiisii weya duulaanka socodkiisii wa kaanat qurayda wa kaanat waxay ahayd qurayda reer bani qurayda fii cahdin ballanku waa ku sugan maca rasuulilahi rasuulka ilahi la jirkiisa sala اllahu alيه wasalam rasuulka ballanay la galeen ballan ayay la galeen waqad sabaqa waqad sabaqa waana hor maray dikruhu ballankaa sheegidiisa horaan usoo sheegna oo soo marnay fa jaa waxaa yimid xuyay ibnu akhdab xuyay ibnu akhdab oo sayidu bani nadiir qoladii reer banu nadiire madiine laga raray ninkii madaxa u ahaa asnaa'a haadihi alqaswa duulaankaas dhexdiisa wuxuu u tegey ilaa kacab ibni asad ninka la idhaha kacab ibnu asad oo sayidi bani qurayda reer bani qurayda sayidkoodii ah ninkaas u tegey faxasana lahu wuxuu u qurxiyey alqatra ballanka bax wuxuu ihi maanta ma ballan waqti la ilaaliyaa la joogaa waa maalay u dhammaatay muslimiin fursaddii ugu dambaydaad joogtaa maanta fursadda ka faa'idayso ballankaaga iyo ballankaaga maahane wuxuu aad uga dhigay arrin aad u wanaagsan oo qurxoon maanta inuu ballanka ka baxo arrintaas u qurxiyey faxasana wuxuu u qurxiyey lahu kacab ibnu asad alqatra ballanka baxa wa akhraahu wuxuu ku booriyey calaa naqdi alcahdi ballanka inuu buriyo fanaqada waa buriyey kacbu ninkii kacab ahaa alcahda ballankii waa buriyey sidii yahuudba lagu yiqiin yahuudu ballan ma leh wa qaama wuxuuna istaagay kacb ibnu asad ilaa janbi ilaa jaanibi qurayshin qurayshuu garab istaagay macnaa dagaalkii wax ka galay wey ilaa jaanibi qurayshin quraysh dhinaceeduu istaagay iyo walmushrikiina gaaladii kale wa kaanat qurayda nimanka qurayda waxay ahaayeenoo deganaayeen fii januubi lmadiina magaalada madiina koonfurteeda dagaalka iyo dhufayskuna lagu ka jira waqooyiya la jira magaalada dhan waa laga baxsan yahay waqooyiya laisla jira gaaladiina waqooyiya jireen muslimiintiina magaalada waqooyi ka jireen ayagay ka sokeeyaan koofur muslimiinta ciidanba uma jiro caruurta iyo dumarkaiyaa jira magaalada madiina gaalada ballanka ka baxdana caruurtii dumarka ka sheeya bay soo dhaqaaqaan hal askari ma joogo meesha hal askari ma joogo waa arrin aad marka u culays badan waa arrin aad u culays badan wa kaanat quraydu nimanka reer qurayda waxay ku sugnaayeen fii januubi اlmadiinati magaalada madiina waxa weeyaan koonfurteeda wlmuslimuuna muslimiintuna fii shamaaliha waqooyigeeday ku sugnaayeen walam yakun mana ahayn man qof yaxuulu kala dhex gala bayna qurayda reer qurayda iyo wa bayna nisaai اlmuslimiina dumarka muslimiinta iyo wadaraariyihim caruurta muslimiinta fa kaana alkhataru katartu wuxuu ahaa calayhim muslimiinta korkooda shadiidan mid adag aada katartu u adkeen ballanka baxaas fa kaana alkhataru katarta waxay ahayd calayhim muslimiinta korkooda xaal ahaatee shadiidan mid adag wa balaqa waa soo gaaray alkhabaru wararka oo ballanka baxa fiiri warka nabigu siduu u helhelayo wa balaqa waa soo gaaray alkhabaru warkaas oo ballanka baxa ah rasuulallaahi rasuulka alluu soo gaaray sala allahu calayhi wasalama fa arsala wuxuu diray rasuulku maslamata ibna aslam ninka la idhaha maslama ibnu aslam fii miatayni laba boqol oo ciidan xaalu ku dhex sugan yahay iyo wa zayd bna xaaria zayd ibna xaari fii alaamiatin saddex boqol xaalu ku dhex sugan yahay muxuuna u diray lixiraasati daraariyilmuslimiina caruurta muslimiinta iyo maatadooda inay waardiyeeyaan shan boqol oo ciidan ayuu diray oo uu yidhi caruurta iyo dumarka muslimiinta ordaha waardiyey intaasuu u diray markaasuu rag kaleo madaxana diray oo yidhi yahuudda ordaha u taga ee war cadka keena inay ballanka ka bixeen war cadka keena wa arsala nabigu wuxuu diray sacd ibni mucaad iyo wa sacd ibni cibaada waa labadii waxa weeyaan sayiday ansaar wey labadii nabadoon ee ansaar wey fii rijaalin rag ayagoo ku dhex sugan raggaasoo milal ansaari ka mid ah yastajluuna xaalay u soo caddaynayaan lahu nabiga alkhabara warka inay nabiga warka u soo caddeeyaan ayuu nabigu u diray fawajaduu waxay ogaadeen alyahuuda yahuudii calaa akhbati maa yakuunuuna wax ay ku sugnaadaan wax ugu liita kuwa ku sugan inay yihiin inay ballankay ka baxeen ayay soo ogaadeen fawajaduu way ogaadeen alyahuuda yahuudii calaa akhbati maa yakuunuuna wax ay ahaadaan wax ugu liita inay ku sugan yihiin faqad jahruu markay u tageen bal warrama rasuulkii aan ka soconnaa ballankii iyo ka warrama ay yidhahdeen rasuulkaa sheegaydaana waa kuma wax ballanun annaga nalagama dhexayn mankaad saas iyo saasaa inaga noo nabigeena caaya anaga bilaab maba ahanba nimanka la yiqiinba kafaafiirta iyo balaayada ka muuqata faqad jaaharuu waaba korayba u qaadeen maba qarsanayaanba faqad jaaharuu waaba la jahreenba bisabi cayn iyo walcadaawati cadaawad wanaaluu waxbayba ka sheegeen min rasuulilaahi sala allahu calayh wasalam wa qaalu waxay dhahdeen man waa kuma rasullahi rasulkaad sheegaydan waa kuma haaba isdhegatirayaan laa cahda wax ballanahu ma ahaanin baynanaa annaga iyo bayna muxamedin moxamed walaa caqda heshiisna nagama dhexayn farajacuu waa soo laabteen ansaar wa qaaluu waxay ku yidhahdeen lirasuulilahi rasuulka alle sala allahu calay wasalam cadal waqaara cadal waqaara hadalkaas muxuu yahay hadalkaasu waa afgarasho wax la yidhaha dagaal afgarasho dagaala la yidhahda marka oo waxa weeyaan dagaalka badanaaba waxyaala waxaa la adeegsadaa oo afgarashooyina oo aan hadal cad ahayn ayaa la adeegsadaa oo waxay tahay raggii militariga ha jir waa yaqaaniin xataa fiir militariga caadi marka la wada hadlaayo haye ii waran maanta xaa dhacay la dhihi maa xaraf uu sheegaa kha uu leeyahay kaas meel ku qorana kii kalena wuxuu leeyahay ja kaasuu asna qorana kaasuna kaasuu leeyahay sa markaasuu meel ku qorana kaa kalena wuxuu leeyahay fa kaasuu qora markay kala tagaan buug ay awal ku heshiiyanaa jira fa haddaan ku idhahay u dhigantaa buuggii la soo baxa markaasuu leeyahay saddex gaalan dilnay wa ha waa la soo baxa kii kale bah markaas kii kale la soo baxa markaasuu leeyahay sa macnaheeda waxa weya saddex tignikaan kuusoo diray ciidanka saas wada hadla ee ciidankumaba hadlaan halo ha laba gaalan dilayo ana meel heblaan mara taas waa ku dhagaysanaya mota marka afgarashadaasa lagu wada hadli jiray dhiidhaaca la dhihi jiray waagi militariga dhiidhaaca lagu wada hadli jiray xaruuftaas nin walba buugu haysta qalinu ku qorana inta la wada hadlaayo sa fa ta a uu qorana kaasna intuu rabo intuu rabo intuu sheegaad ka qori markaad qorato marka xuruuftii anta qaataad buuggaaga la kortegi sa maxay kaad dhiganta bis markaasaad garanay marka uu kuu sheegayo ma taqaan wuxuu kuu sheegay aslama yaqaan waxaad u sheegay marka xuruuftii uu qaado buuggii ula kor tago uu fahmaya marka adna buuggaaga markaad bis markaas kadib aad dhiiba warbixintaad leedahay wuxuu isoo yiri saas iyo saas asna wuxuu leeyahy saas iyo saas isoo yiri marka dagaalka afgarashooyinkaasaa lagu wada hadli jiray waa dagaalada marka waxay ahayd arrintaanuna nabiga sal اlahu alيه wasalam markuu dirayey markuu dirayey ayuu wuxuu ku yidhi soo ogaada yahuudi markaad soo ogaataan hadday ballankii ka baxeen ciidanka ha maqashiinina ee aniga un ifahmsiiye ilaa ciidanku waa niyajaba niyajab weyna imaana marka waxyaalaha khatarta mararka gobol waxa weeyaan waa siduu ilaahayba aayadda qur-aan ku yidhi waidaa jaaahum amrun min almni aw ilkhawfi adaacuu bihi walow raduuhu ila rasuuli wailaa uli اlamri minhum lacalimahu aladiina yastanbituunahu minhum walowlaa fadl llahi calaykum waraxmat la tabcatum shaydaan ilaa qaliila fiiri munaafiqiinta maxaa lagu eedeeyey arrin dagaal iyo nabadgelyo ku saabsan markay timaad ayagaa faafiya may waxay ahayd sida saxda inay rasuulka iyo ululamriga u celiyaan ayagaa yaqaan marka waxa u suubada in la faafiyo iyo waxa kale fiiri dagaalka marka waxaa nabigu ku yidhi marka aad arrintaas soo ogaataan hadday caddaato yahuudu ballanka inay ka baxday ciidanka iga maqashiinin aniga i garansiiye aniga i garansiiye hadday caddaato inaysan ballankii ka bixinna kor u sheega ila ciidanka wax u tare yahuudu ballankii kama bixin halkaas cadow nagama jiro farxad weynayta marka cadowgan kaleeta waa la iska garaaca laakiin niyad wadniya balow noqona haddii la yidhaahdo agga xaggana dhabarjabina ka soo socota soo ma jeedi marka khalaas marka markay yimaadeen waxay yidhaahdeen cadal waa qaara cadal iyo qaara ma soo marna maxay ahaayeen waa nimankii rajiic soo ma aha macnaheedu waa saas wey waa kar ballanka siday cadal iyo qaara uga baxeenay nimanka u yihiin wey markay yimaadeen yahuudi midna ma dhehen waxay yidhahdaan cadal oo qaara waan iska amusa laakiin haddee kor dad waa wada indhaa la yidhiyo waxaa meesha jooga waa wada ciidan cadal iyo qaara markii la maqlay ciidankiina waa fahmeen nabiguna waa gartay nimankii inay inay ka baxeen ballankiiyo sidii reer cadal iyo reer qaara uga baxeen inay uga baxeen ciidankiina waa fahmay weliba ciidankiina waa fahmay wa qaaluu waxay ku yidhahdeen lirasuulilah rasuulka alle sala allahu calayh wasalam cadal wa qaara ay yidhahdeen yacni waxay loo jeedaan ana qurayda calaa qadarin ballanka baxay ku sugan yihiin ka qadari cadal wa qaara sidii ay reer qaara iyo reer cadal waxa weyan ballanka uga baxeen biasxaabi rajiic raggii waxa weyan rajiic saxaabadii lagu laayey wa tafadana naasu laakiin dadkii waa garteen fashtadda waxaa adkaaday khawfhum cabsidood markaasaa cabsidii adkaata ilaa waxa weyan adow cadow kusii joodo kaa fara badan haddii la yidhaha mid kalaa dhabarkana ka soo socda waad dareemi kartaa xaaladdu meeshay gaarayso fashtada waa adkaaday khawfa muslimiinta cabsidooda kamaa qaala lahu sida alla yidhi tacaala allah sarreeye waid waqti ayaa alla inii nimceeyey zaaqad ay leexatay alabsaar indhayaalkii oo wa balaqad ay gaartay alqulubu qalbiyaalkiina alxanaajira kalxama halkaas afka wadnuhu soo galay oo wa tadunnuuna aad u malaynaydeen bilaahi alle addunuuna malayaal kala duwan hunaalika waqtigaasaa ubtuliya la imtixaanay almu'minuuna mu'miniinta wazulziluu waa la gelgelay zilzaalan gelgido shadiidan adag wanajama waxaa soo baxay annifaaq munaafiqnimadii wixii isqarinaayoon awalba gaal ahaa bannaanka u soo baxay marka isqari waaye waa isqari waaye xataa qaala bacdum ilaa gebalkood yidhaahdeen kaana muxamadun muxamed wuxuu ahaa yaciduna mid noo ballan qaada an na'kula inaan cunayno kunuusa kisraa wa qaysar kaydadka boqorka kisra la yidhahdo kisra waa boqorka faris qaysarna waa boqorka reer ruum kaydadkooda inaan nagu cunaynu noo sheegi jiray wa axadunaa mid naga midana laa ya'manu aamin ma ahan calaa nafsihi nafsadiisa maanta aamin uma ahan an yadhaba inuu aado ila alqaa'idi makaanu xaaja gudashada maantana kaadidaan fogeyle ana asna wuxuuna dhihi jiray kaydadka reer faris iyo reer ruum idinka cunayoo furana heerkaasay gaareen munaafiqiintii wa qaala aakharuuna kuwo kale waxay yidhaahdeen midba meelu ku dhuftay mid walba caqiidadii ku jirta bannaanka u soo baxday ilaa xaaladu dhabay gaar waa la isshiiray dahab haddii dab la saaro waxaa ka soo baxo waa maxay wasaqdu inay dhinac u baxdo dhinacna uu soo baxo dahabka saxda muslimiintii dabaa la saara waa la shiiray markaasaa muminiin khaalis ah iyo waxaa soo baxay waxa weye uurka gaallo marka waa kaas wa qaala aakharuuna kuwo kale waxay yidhaahdeen ma wacadana allahu warasuulu allihi rasuulkiisu nooma ballan qaadin ilaa quruuran kada maahan annagaa nala degaay in nala cunaan la rabo wa qaala daa'ifatun koox waxay dhahdeen minhu munaafiqiinta ka mid a yaa ahla yafriba wareer madiinow laa muqaama nagaasho lakum inima sugnaanin farjicu laabta war meel la jooga lamaadka ka carara meelaha oo dhuufaysada ka baxee ordaha carruurtiini dumarkiini kala aada wa araada fariiqun kooxa waxay damceen kooxda minhu munaafiqiinta ka mid a alfiraar inay cararaan faista'danuu nebiya nabigay idan weydiisteen sala allahu calayh wasalam wa qaaluu waxay yidhaahdeen muxtaaliina xaal ay xeeladaysanayaan ina buyuutana guryaheenni cawratun waa bannaan tahay walxaal ayay saas yidhahdeen maahiya guryuhuna bicawratan aysan bannaanayn oo nabigu shan boqol u diray shan boqoloo nabigu u diraa ku hareeraysan wax bannaan lama arkay iyagaa waxa weyan inay cararaan rabaan qof ilaahay dabagalay wax uma qarsoona ceebtaada ilaahay hadduu dabagalo bannaanku dhigaa qaliqa rasuullah rasuulka alla waa welwelay marka aad ay arrintu u adkaata waa sidii ilaahay sheegay mogtahay xataa qaala rasuulu waladiina aamanuu macahu mataa nasrullah rasuulka alle waa welwelay markay xaaladdu maraydo mar inta isku duuduubo dhinac isku dhig aliqa waa welwelay rasuululahi rasuulka alle sala allahu calayh wasalam xiina waqtigii balaqahu rasuulka uu soo gaaray katruhum ballanka baxoodii fataqanaca waa hagoogtay bihawbi maruu hagoogtay bihawbi maro ayuu hagoogtay qanaaca waa hagoogta fataqanaca bihawbi fataqanaca wuxuu hagoogtay bihawbi maradii wadajaca waana seexday nabigu wa makafa waa nagaaday haakadaa sidaas xaalu yahay tawiilan muddo dheer wati dher ayuu maradaas ku duuduubnaa nabigu sal اlahu alيه waslm uma nahada waa soo kacay wa qaala wuxu hi allahu abar warar badanaan soo marnay nabigu markuu farxo allahu abar waa dhihi jir sal اlahu alيه waslm wa bashara اlmuslimiina muslimiintana wuxuu ugu bishaareeyey bilfatxi guul iyo wanasri gargaar ilaahay weyna inuu gargaaray muslimiinta sidaas ayuu ugu bishaareeyey sidaas ayuu ugu bishaareeyey wa araada wuxuu doonay nabigu an yursila inuu u diro qorsho dagaalu nabigu qaatay go-aan iiriya qorshaha nabi maxamed sal allahu alay wasalam ciidanka soo duulay waa laba qaybood saan soo ogaanay quraysh oo afar kun ah waxay u dagaalamaydaa quraysh laba shay laba shay ri'aasatulcarab ayagaa lahaayoo maadaama ay aalubeytkii yihiin madaxay ahaayeen tan labaadna diinay u aaminsan yihin shirkiga shirkigaana waa difaacnaya haddii la ydhaha marka dhaqaalaa layna siinaa kama tanaasulaya maxaa yeelay ninka isaga madaxnimo rabaa madaxnimadu ayadaa dhaqaalihii oo dhan ku fadhidaba marka kursigiisa ninku dhaqaale kuma gato waa wax la ogyahay caqiidadiisana kuma gato weliba caqiidadaas sii daran qoladaas marka seef waxaan ahayn marka wax loogama keeni karo maadaama caqiida laysku hayo laakiin reer qadafan waa reer baadiyo qawlaysataa isbaaro iyo maal iyo waxay isleeyiin hadii islaamkaanu xoogaysto isbaaro waa u dhamaatay maalay rabaan ayagu bis idan maadaama ay maaldoon yihiin hadii la war seeftan iska daaya maal anaa in siinaayo waa iska daynaya qorshaa marka nabigu sameeyey muxuu yahay quraysh inuu abad inuu seefta siiyo seefta inuu siiyo dagaalka hadafaanoo lix kun wadatana uu yidhaahda dhegaysta baada insina odda iga tag magaalada madiina timirta iiga baxda saddexa loo qaybina sanad walba ulu iska soo doonta baadaas hadalka idinka caqiida malidin reer baadiyahaasaa tihiin qorshahaas inuu siiyo ka war nabi maxamed wuxuu yidhi ciise ibnu cabdisalaam kitaabka axkaam jihaadka oo kitaab aad u qiimo badan wey marna waa laqbaynaya kitaabka ciise ibn cabdisalaam wuxuu yidhi qorshahan wuxuu yidhi waa xikma waa caynulxikma fiiri waxay ka dhigan tahay miisaalu keeno adoo meel baadiyaa jooga oo laba cadow hiliba sid ayaa ey dad cuna kugu soo orda laba yaa xikmad badan inaad cad u tuurto intuu cunaayo ka cid gasho iyo inaad isku dhegdhegtaa ey oo ku cuno hilibka ama ka qaado ama kaa qaatee yaa xikmad badan inaad cadka u tuurto soo maaha gaalada hadday kaa xoogrooyihin inaad tiraado xoogaa baadanisina oddaha iga taga waa caynulxikma nabi maxamed sala allahu alay slam taladiisina wey caynulxikma wey markay kaa xoogroo yihiin waana talo waa qorshe dagaal wey maaha shay waajiba maaha shay sunna waa shay oo macnaha ka mida khudbaha dagaalka oo bannaan oo la qaada karo waa shay bannaan oo la yeeli karo in baad mararka gobol gaalada la siiyo qaybna laga dagala oo gaalada la kala dilo oodan kulli isku kaba kicin kulligood aan isku soo kaba kicido xikmad maa wa araada nabigu wuxuu doona an yursila inuu u diro ilaa cuyaynata ibn lxisni liyusaalixahu si ula heshiiyo muxuu kula heshiinaa gaalkaas calaa uluثi himaari lmadiina magaalada madiina midhaheeda saddex marka loo dhigo meel inuu siiyo wayansaxibu waa insixaabahu waa ka baxa dagaalka huwa asaga biqadafaan qabiiladii reer qadafaanu la baxa bis marka arrintaa markuu doonay nabigu wuxuu u yeeray weligiis nabigu sal allahu alay wasalam arrimaha dadku kala tasha jiray ansaartuu kala tega jiray muhaajiriintuu la tasha jiray labadii madaxda u ah ansaar u yeertay sacd ibnu cibaada iyo sacd ibnu mucaad marka labadaas u diiday ka warramuu yidhi taladaana damcay faadaa waa diideen daalika arrintaas sayid alansaar ansaar labadii madaxda u ahaayeen sacad bnu mucaad iyo wa sacad bnu cibaada wa qaala waxay idhaahdeen weliba waa weydiiyeen waxay idhahdeen arrintaanu ma amar alla ku siiyaya mase waa arrin annaga aad noogu danaynaydo labadaas noo kala sheeg ilaahay amarkiisa hadday tahay samcan wa daacan war male waa kaa yeelayna badankaa sanad kasta annaguna waa tabcayna ayagana siinayna ilaahay hadduu yidhi diidi mayno mase waa qorsho dagaaloo aad is leedahay nimankan ansaareed ilaa ansaar ayaga culaysku saaran yahi magaaladoodii iyo hantidoodii aa lagu dhex dagaalamaa aad culayska ku kala yaraydi oo waa xikmad dagaal labadaas noo kala sheeg ilaahay ima amrin waa xikmad wey anu qorshahaan waxaan arkay caraboo hal leeb inu ku wada ridayda oo keligiin isku kiintegayd markaasaan cadowga inaan ku kala fududay go'aas khalaas wey wallaana yeelinayo nimankan gaalaan isla ahaa jirnay weligood mir anag ii baxday laba shay ku cuni jireen marti isagoo iyoon anigu kalaamayn inaan siiyo iyo inuu iga gato weligay baad kuma cuninin ma maantoon islaamayu baad ku cuna oon anna alla ku xidhan asna gaalkiisiiya sidaasay yidhahdeen waa diideen fa abaa waxaa diiday daalika arrintaas sayid alansaar marka haddaad iska celi kartana waa diidi karta inaad baad siido laakiin waa inaad celi karto waa diideen sayid alansaar sacad bnu mucaadin iyo wa sacad bnu cubaada wa qaalaa waxay yidhaahdeen kunaa waxaan ahaa jirnay naxnu annaga iyo wahaaulaai kuwan reer khadafaan calaa shirki gaalnimo kuwa ku wada sugan walam yadmacuu mana aysan damcin an ya'kuluu inay cunaan minhaa miraha xaalay ka mid tahay amaratan hal mira xataa weligood kuma aysan fakarin mir aan leeyahay inuu baad ku cuno fa xiina waktigii akramana allahu alla nagu karaamay bilislaami islaamnimo wa acazanaa uuna nagu ciseeyey bika adiga nebi moxameda nucdiihi ma waxaan siinaynaa amwaalana maalyaalkayada wa istifhaam inkaariya ma siinaynaa wallah allaan ku dhaarannay laa nucdiihim inaana siinayn ila sayfa seef maahane hadday cunto rabaan seefaan u haynaa fa sawaba sawaabu u arkay nabigu ra'yahuma taladooda wax yaab fiiri nabigu marka dadka su ula tashana xikmadda wallahu subxaana wa tacala aclam صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد